bismi aman raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul llahu tabaaraka watacaala bismi illahi araxman araxiim cama yatasa'aluun can alnaba'i alcadiim aladi hum fiihi mukhtalifuun suurat naba ayuu darsigeenu maanta ka bilaabanaya waa suurad maki ah oo ka mid ah qur-aankii soo degay hijradii nabiga sal alla lay wasalam ka hor suuraddu waxay ka warramaysaa oo ay ku wareegaysaa nolosha dambe ee aakharo isa soo saaridda iyo meelaha lagu kala dambayn doono oo janno iyo naar ah iyo waxa lagala kulmi doono meelaha iyaga ah arrimahaasay suuraddu ka hadlaysa wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala cama maxay bay yatasaa'aluuna isweydiinayaan can innaba'i warkii xaggiisa ay iska weydiinayaan warkii alcadiimi ee weynaa alladii warkaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna kuwo isku khilaafsan ay yihiin kallaa ha ka joogeen su-aashaas iyo khilaafka ha joojiyeen sayaclamuuna way ogaan doonaan uma kadana kallaa ha ka joogeene sayaclamuuna way ogaan doonaan waxaa laga hadlayaa oo wax laiska weydiinayaa su-aasha ay gaaladu ka keeneen isa soo saaridda iyo nolosha dambe aakharo rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala maxay isweydiinayaan shaygay xaggiisa wax iska weydiinayaan muxuu yahay waa warka weyn warka weynay isweydiinayaan ee iswarsanayaan laba tafsiir baa ku jira qole waxay leeyihin waa qur-aanka qolena waxay leeyihiin me waa bacsiga iyo isa soo saaridda taa dambaana xoog badan marka war weyn baa layidhi maxaa yeelay war soo socda oo la sugayo oo nolosha dambe ee aakhare iyo qiyaamada ka weyni ma jiro warkaa weyn maxay iska weydiinayaan marka warkaasoo isku khilaafsan yihiin alladii hum fiihi mukhtalifuun ama gaaladaa isku khilaafsana laftooda oo carabtu waxay qabeen qaar ka mida qabaa-ishooda inayna jirinba aslan wax nolol dambe la yidhaha ahlul kitaabka qaar ka mida waxay qabeen arwaaxda iyo nafta keliya la soo celinaya jidhka lama soo celinayo qaar waxay qabeen jidhka la soo celinaya marka alladii hum fiihi mukhtalifuun ama carabta lafteeda isku khilaafsanayd oo qaarna waxay lahaayeen maba jirto qaarna waxay lahaayeen waan ka shakisana ama waxaa la dhihi karaa dadka isku khilaafsanay gaalo keliya ma ahe yani mu'miniintii oo rumaysan iyo gaaladiioo beeninaya oo diidan saasaa la isugu khilaafsan yihina waa la dhihi karaa arrinkaa ay isku khilaafsan yihiin muxuu yahay waxay iska weydiinayaan yacni wax la isweydiiye maba haba arrin laga shakiyo ama su-aal laga keeno maba ahaba inay qiyaama jirto laysa soo noolayn doono rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ha ka joogeen isku khilaafiddaa iyo su-aasha ay ka keeneen arrinta haddaayeene way ogaan doonaan buu rabbi yihi subxana wa tacaala maxay ogaan doonaan caaqibata takdiibihim wey beenintooda ciribxumadeeda iyo waxa ka dhasha way ogaan doonaan waa la adkeeyey hadalkii hanjabaadahayo waxaa la yidhi haddana mar labaad haddaayeen arrintaasi way ogaan doonaan waxa ku dhaca cama maxay bay yani waa can ayi shay wey cama maxay xaggiisa ayay yatasaa'aluuna iska weydiinayaan can innaba'i warkii xaggiisa warkii alcadiimi ee weynaa maxay iska weydiinayaan alladii warkaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna kuwo isku khilaafsan ay yihiin ay isku diidan yihiin oo isku dabamarsan yihiin mid rumaysan iyo midaan rumaysnaynba haddii macno guud laga dhigo kalaa ha ka joogeene sayaclamuuna way ogaan doonaan waa hanshabaad iyo goodi wey uma kadibna kalaa ha ka joogeene sayaclamuuna way ogaan doonaan alam najcali ilarda mihaadan halkan marka yani waxa weeyaan laba yani arrimoodba aayadaha soo socda waa lagu tusaaleynaya midda koobaad ilaahay qudradiisa iyo awoodiisu say u baaxad weynta oo u ballaahanta oo waxyaabaha soo socda allaha sameeyey inuu dib iyaga usoo nooleeyo inaysan ku adkayn qudradiisa iyo awoodiisa wax laynaga tusaya talabaad makhluuqaadkan cajabta badan iyo waxyaalaha soo socda allaha sameeyey xikmad la-aan uma samaynin ee wuxuu u sameeyey oo isugu hagaajiyey in ay nololi ka dambayso xisaabtan ka dambeeya abaalgudna ka dambeeya isla marka waxay sii ku sii xidhan tahay arrintaa ay wax iska weydiinayaan oo bacfiga ah unbay aayaadkana sii adkaynayaan alam najcal soomaanaan yeelin bu rabbi subxana wa tacaala miyaanaan yeelin alarda dhulkii miyaanaan yeelin mihaadan gogol waljibaala buurihiina awtaadan dhakawyo soomaanaan ka yeelin miyaanaan dhakawyo ka yeelin wakhalaqnaakum waan idin abuurnay aswaajan idinkoo noocyo ah wa jacalnaa waxaan yeelnay nawmakum hurdadiinana subaatan gu-id baan ka dhignay mid goysa yani shaqadii iyo dhaqdhaqaaqii goysa oo lagu nasto oo aada ku nasataan wa jacalnaa waxaan yeelnay alleyla habeenkiina libaasan labis baanu ka yeelnay wa jacalnaa waxaanu yeelnay annahaara maalintiina macaashan nolol baan ka dhignay midaad nolol raagsataan ood shaqaysataan wa banaynaa waan dhisnay fawqakum korkiina sabcan toddoba ayaan ka dhisnay shidaadan oo ad adag toddoba samo ad adag wa jacalnaa waxaan yeelnay siraajan baan yeelnay waa abuurnay baa laga wadaa siraajan faynuus wahaajan oo hurid badan yani walacwalcalaynayso iftiin badan wa anzalnaa waan dejinay min almucsiraati daruurihii maroojismayey xaggooda maa-an biyo ayaanu ka soo dejinay biyahaasoo thajaajan shubmid badan aada u shubmayo isdaba jooga macnaha linukhrija bihi xabban wa nabaatan allah subxaana wa tacaala marka intaasoo dhan baan samaynay buu leeyahy intaa allaha sameeyey bini aadan markuu dhinto oo uu caro noqdo kadib soo celintiisu kuma adka maxaa yeele tanaa ka fudud midda kaleeta allaha intaa sameeyey inuu bilaash isaga sameeyey iyo xikmad la-aano waxdana uusan ka lahayn ma dheci karayso waxaas laysku dubariday laysku hagaajiyey ujeedadii qasad baa laga leeyay qasadka iyo ujeedaduna waxa weeyaan iyo gaayadu in ay jirto maalin laysa soo celinayo lays abaalmarinayo alam najcali ilarda mihaadan marka dhulkii soomaanaan gogol ka yeelin buu rabbi subxana wa tacaala dhulkan idiin goglan ee aada sidii gugushii ku dul socotaan oo ku dulnooshihiin goglidiisu waa awood baa ka muuqata aan caadi ahayn waa midda kaleete xikmadna waa ka muuqataa waljibaala awtaadan awtaadu waa jamcu watad watadkana waxaa la yidhaahdaa waa dhakowga teendhada marka la dhisayo yani waxa weeyaan xarkaheeda qoryo yaryar oo qoryo macnaha waxa weye la hagaajiyey oo la qoro afka laga qoro loo dhuubay baa dhulka lagu dhajiyaa qorigaa dhulka lagu dhajiyey baa marka teendhadii xadhigga loogu xidhaa sayna dabaysha u qaadin ama ayna u dhicin qorigaa marka haya teendhada haya ayaa la yidhaahdaa watadka la yidhahda watad yani waxa weye isagaa xarkaha haya teendhadana celinaya isagaa isu dheelitiraya dabaylaha ka haya qorigaasaa watadka la yidhahda teendhooyinkana waa lagu sameeya waxaa kaloo lagu sameeya hargaha haragga marka la doonayo in uu fido oo uu ingego isagoo fidsan ayaa inta sidaa loo fidiyo ba afarta dhinac qoryahaasi lagaga dhakawiyaa dhakaw baa la yidhahda marka buurihii dhakaw baan ka dhigna waxaa laga wadaa yacni buurahani dhulka inuu dheeliyo ama uu leecleeco bay ka celinayaan saas maanaa lianlaa tamiida bihim si ayna yani dadka aynan ula leecleecin oyna ula dheeliyin oo ula dhaqdhaqaaqin ayaa loo saaray sidaa marka dhakowgu uu ama u celinayo teendhada ama uu u hayo haragga la fidiyey bay buuruhuna u hayaan dhulka u hayaan oo ay uga celinayaan inuu dhulku leecleeco sidaas macnaha marka waljibaala awtaadan waa makhluuqa cajabta badan ee culayskaa leh faa'iidada uu dhulka ugu fadhiyana ay tahay wuu isu dheelitirayaan dhulka wa khalaqnaakum aswaajan wa khalaqnaakum haddii sideedaba jumla ay timaado su-aal wadata oo alam oo kaleeto ah markaana laga daba keeno jumla aan la soconin su-aashii istifhaamtii ayna la soconin laba mid ka midaad samayn kartaa inaad tii hore ku wado su-aashii ku wado iyo inaad ka goyso labada waad heli karta oo matala waxay noqonaysaa haddaan su-aashii ku wadno wa khalaqnaakum soomaanan idin abuurin aswaajan idinku ah wa jacalnaa nawmakum soomaanan ka dhigin saas aan dhahay haddii kale waad ka goyn kartaa oo waxaad leedahay wa khalaqnaakum waan idin abuurnay aswaajan idinkoo ah wajacalnaakum waxaan idinka yeel wajacalnaa waxaan ka yeelnay nawmakum yani waa laga goyn karaa macnaha labada dariiqaba waa la maraa wa khalaqnaakum aswaajan yacni waa abuurista bini aadamka ilaahay isagoo noocyaa uu abuuray lab iyo dhadig iyo kala gedisnaan fara badan lab iyo dhadig iyo midabo kala gedisanaya wakhalaqnaakum aswaajan ayaduna qudro iyo awood rabbaaniya ka muuqata xikmadina waa ka muuqata wajacalnaa nawmakum subaatan waa arinta kaleeto yani subaadka waxaa la yidhaahdaa goynta la yidhahda goynta yani hurdadu waxay goynaysaa dhaqdhaqaaqii iyo socsocodkii iyo shaqadii bay goynaysaa markaasa waxay keenaysaa nasiino saas daraaddeed culamada qaarkood waxay ku fatiraan subaatanta bimacnaa raaxatan waistiraaxa yani waxa weye nasiino ayaanu ka dhignay bay qaarkood ahaa maa laazim waay yani waxa wey waxay ka dhalanaysaa markii dhaqdhaqaaqi iyo socodkiiyo shaqadii ay goyso hurdadu ayaa waxaa ka dhalanaya marka nasiinadii ayaa markaa ka dhalanaysa macnaha marka hurdadan ilahay baa subxaana watacaala ka dhigay mid lagu nasto maalintii o dhan markaad shaqayso ood orodo ood daasho habeenkii aad timaadood waxoogaa yaro seexato waxaad soo toosaysaa adigoon wax daal a dareemayna oo diyaar u ah in aad maalinkaa shaqooyinkiisa cusub si karti leh iyo nashaad inaad ku qaabisho maalinkii oo dhan baad ordaysaa haddana waad daashay waxoogaa dib baad u noqonaysaa waad seexanaysaa yani waxaad soo ceshanaysaa marka kartidii iyo yani waxa weeyaan firfircoonidii iyo waad jirkii bay usoo noqonaysaa wajacalnaa nawmakum subaatan ilahay baa subxana watacaala sidaa u habeeyey habeenkiina waxaanu idinka dhignay labis baan idinka dhignay waa maradaa la wada huwan yahay waa mara la habeenku markuu galo nin walba meeshiisu ku asturay haddaad guri ku jirto haddaad meel banaana joogto kulli caalamkii oo dhan waa wada asturanya habeenkaasi intuu hayo o kaleeto sidii iyagoo maro la saaray oo kaleeto ama kubeerto iyo busto la saaro oo kale ayay ka dhigyihiin macnaha waa labiso mugdigaasaa lagu wada daboolay khalqigoo dhan maalintiina waxaanu ka dhignay bu rabbi subxaana watacaala macaash baan ka dhignay mid aad macaashtaan oo noolaataan oo asbaabtii nolosha aada raadsataan yani waxa weeye mid xafiis taga mid beer fasha mid xoolo raaca si mid macnaa waxa weye dukaan furta oo ganacsada maalintii baa la macaashaa oo asbaabta nolosha la xasiliyaa habeenkiina waa la nastaa sidaa ilahay baa u habeeyey subxaana wa tacaala wa banaynaa fawqakum sabcan shidaadan korkiina waxaan ka dhisnay toddoba samo oo ad adag baanu ka dhisnay yani samaawaadkuma sahlana jirmigoodu aad bay u adag yihiin samaawaadkii markaanu dhisnayna waxaanu yeelay bu rabbi yihi subxana wa tacaala siraajan baanu yeelay faynuus wahaajan oo iftiin badan iftiimid badan macnaha walcawalcalaynaysa oo aada u iftiimaysa waa qoraxda qoraxdaasaanu yeelay bu rabbi subxana watacaala markii samadii laga warramay dhulkiina laga warramay bini aadamkiina laga warramay baa samada iyo dhulka waxa isku xidha iyo sababta noloshu ku timaada ayaa lagu daro waxaa la yidhi wa anzalnaa min almucsiraati mucsiraatka waxaa la yidhahdaa waa daruuraha yani waxa weeyaan ayaa laga wadaa sida raajixa dabaylahana culimada qaar baa ku fasira mucsiro waxaa la yidhahdaa dabaysha waxaa lu daruurta waxaa la yidhahdaa markii ay biyuhu ku jiraan oo ay yani waxa weeye marooi ay maroojismayso saas maanaa casara shaya baa la yidhahdaa markaad shayga maroojisa ayaa waxaa la yidhahdaa casara mucsiraadna waxaa loogu magacaabay biyuhu markay ka imaanayaan daruurta ka imaanayaan biyaha ku jira oo dhan hal mar dhulka kuma soo dhacaan sidii maro la maroojiye oo kaleeto bay iyar iyar uga soo dhacaan dhibidhibici bay uga soo dhacaan sidii maro la maroojiye oo kaleeto marka waa diyaar oo maroojin bay diyaar u tahay biyihiina waa ku jiraan kuwa xaggooda daruuraha noocaasa xaggooda waxaan ka soo dejinay bula rabbi biyaanu ka soo dejinay siyaa maana mucsiraadka waxaa kaloo la yidhahdaa yani waxa weeye dhaysta dhaystna waa la dhaha maana waa markay biyaha ka buuxaanna waa la yidhaha maana saas waanzalna min almucsiraati yani maan sajaajan sajaajkuna waa biyaha aada u socdo yani si israacraaca u shubmaya la yidhahda maana intaasoo dhan baanu samaynay bu rabbi ilahi subxaana wa tacaala allaha intaasoo dhan isku aadiyey in uusan ujeedo ka lahayn oo keliya sidaa uun intay iska ahaadaan iska baabi'i doonaan waa waxaan suuroobi karayn qasab waxaa jirta nolol dambe waa midda kaleetee awoodda intaasoo dhan samaysay soo celintiinna waxba kuma ah arrinta marka in aad ka wahwash aad ka doodaan oo sideedaba su-aal ka keentaan maba ahba macna alam najcal miyaanaa yeelin alarda dhulkii mihaadan gogol miyaanaan ka yeelin waljibaala buurihiina awtaadan dhakawyo miyaanaan ka dhigin kuwa dhulka isu dhulka hayo yani waxa weye inuu dhulku macnaha waxa weye uu liico kuwa ka celinayo sidii dhakawyadoo kale u haya miyaana ka dhigin wakhalaqnaakum waan idin abuurnay aswaajan idinkoo noocyo ah lab iyo dhadig ah wajacalnaakum waxa wajacalnaa waan yeelnay nawmakum hurdadiinana subaatan gu-itaan baan ka dhignay dhaqdhaqaaqiyo shaqadu ay go-do oo la nasto wajacalnaa waan yeelnay alleyla habeenkiina waxaanu ka yeelnay libaasan astur baan ka yeelnay labis baan ka yeelnay laydin saaro laydinku asturo saas maanaa yani asturkaas idinkoo dhan laydin wada saarayo wey wajacalnaa waxaanu yeelnay annahaara maalintiina macaashan nolol baan ka dhignay ay daa macaashan daa cayshin mid nolol u saaxiib oo asbaabtii nolosha la keensado la shaqaysto ayaanu ka dhignay wa banaynaa waan dhisnay fawqakum korkiina waxaan ka dhisnay sabcan toddoba samo shidaadan oo ad adag wajacalnaa waxaanu yeelnay jacalnaada bimanaa khalaqnaa bay ka dhigantaa jacaladu mar bay ku sugaataa bimanaa khalaqa waa markay hal mafcuul qaadanayso wajacalnaa waan yeelnay oo waxaanu abuurnay weye siraajan faynuus wahaajan oo iftiimid badan aad u iftiimayso yani waxa walawalacalaynaysa manaa waanzalnaa waan dejinay min almucsiraati daruurihii maroojismayey xaggooda waxaan ka soo dejinay maa-an biyaan ka soo dejinay sajaajan oo shubmid badan yacni si isdaba jooga u shubmayoon kala go-ayn linukhrija biyaha maxaan uga soo shubnay daruuraha linukhrija inaan bixinno daraaddeed bihi biyahaasi daraaddood inaan ku bixinno xabban badar iyo wa nabaatan iyo nabaat iyo wa jannaatin beero alfaafan oo isku duuban isku duubmoo geedahooduna isku duubmaan laamahooduna isku duubmaan yacni biyahan kor ka imaanaya ayaa noloshoo dhan ay ku xidhan tahay maxaa yeele waxaa kusoo baxaya xabban xabanta waxaa laga wadaa waa midhaha bini aadamku uu cunayo wey wa nabaatanna waxaa laga wadaa waa waxyaabihii dhulka ka soo baxayo xooluhu ay daaqayen marka nabaadkana xoolihiina iskaleh xabdigana idinkaa iskaleh waxaa kaloo lagu soo saaray jannaatin alfaafan jannaadkuna waa beeraha waaweyn oo geedaha waaweyn sida timirta iyo yani waxa weeyaan maaratay kuwa waaweyn ayaa la yidhaha saas daraaddeed baa waxaa la yidhaha alfaafan oo laamahooda iyo geedahoodu ay isku duubmayaan oo isku marmayaan siday intay baxeen yani barwaaqadu markay dhacdo barwaaqadu markay dhacdo geeduhu ay baxaan geeduhu intay isgalaan oo laamuhu isdhaafaan oo qoorta isla galaan oo isku marmaan bay hawd noqonayaan marka alfaafantu waa sida yani waxay kutusaysaa inay aada geeduhu u baxeen oo laamahooduna ay dheeraadeen macna linukhrija inaan bixinno daraaddeed baanu biyaha usoo dejinay bihi biyahaasi xabban badar inaan kusoo saarno iyo wa nabaatan iyo nabaadka xooluhu ay cunaan iyo wa jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo alfaafan jannaatin aseendooyin beero waaweyn oo alfaafan isku duuban oo laamahoodu isku marmayaan ina yawma alfasli su-aal wey marka waxay ka jawaabaysaa midani su-aal meeshaa imaanayso yacni haddii ay jirto isa soo noolayntiiyo isa soo saariddu maxaa lala sugayaa maal la keeno haddii intaasoo baraahiin iyo intaasoo xujo a loo keenay inay jirto wax dhacayana ay tahay maxaa lala sugayaa haddaba maal la keeno su-aashaasaa meesha soo geli karaysa su-aashaa laga jawaabay marka ina yawma alfasli kala bixinta maalinkeedu kaana wuxuu ahaaday maalinkaasi miiqaatan ku lagu muddo qabtay buu ahaa kulla lagu muddeeyey ama lagu wakti qabtay yawma maalin baa lagu wakti qabtay yunfaku la afuufayo fi suuri suurka dhexdiisa la afuufayo oo fata'tuuna aada imaanaysaan afwaajan xaalad koox koox tihiin wafutiat wa futixat waa la furay maalinkaas alsamaau samadii baa la furay fa kaanat markaa waxay ahaatay abwaaban iriday noqotay wa suyirat waa la socodsiiyey aljibaalu buurihii baa la socodsiiyey oo fa kaanat markaa waxay ahaatay saraaban waxay noqotay dhalanteed yani waxaan jirin bay noqotay ina jahannama naarta jahannama kaanat waxay ahaatay maalinkaa isaga mirsaadan tucimil yani waxa wey tu cimil gashan mirsaadan tu cimilgal badan ama dhabagal badan litaaqiina kuwa qooqay u cimilgal badan ama litaaqiina xaalay u sugnaatay kuwa qooqay ma-aaban bay ahaatay meelay u noqdaan kuwa taaqiintii laabifiina xaal ayiin kuwa ku nagaanaya fiiha jahannamo dhexdeeda axqaaban waayo iswaayo dheer waayo isdaba joogoo aada u dheer ayay macnaha ku nagaanayaan laa yaduuquuna dhadhamin maayaan fiiha naartaa dhexdeeda bardan wax qabow ah walaa sharaaban iyo cabitaan doona ilaa xamiiman biyo kulul mooye iyo wagasaaqan iyo carunka yacni ka dhashuuqa ama ka miirmoo ka dhaqma ahlu naarka jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin wifaaqan oo waafaqsan camalkoodii maxaa yeelay inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynin oon ka baqin xisaaban xisaab mayna ka cabsan jirin wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadahanaga kidaaban beenin wa kulla shayin shay walbana axsaynaahu waanu koobnay kitaaban qoritaan baan ku koobnay fazuquu baa la odhanayaa marka dhadhamiya markay naarta galaan falan naziidakum idiin kordhin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye wax kale idiin kordhin mayno maalinkaas maxaa loo dibdhigay hadday su-aashu timaado su-aashaa jawaabteedu waxa weye ina yowma alfasli kaana miiqaatan maalinta khalaa'iqda la bixinayo maalinta khalaa'iqda la kala saarayo oo la kala xukumayo maalinkaasaa lagu muddo qabtay oo wakhtiga loo sameeyey in bacsiga iyo xisaabtu ay dhacdo waa maalinkaas kaana miiqaatan miiqaadka yani waa waktiga la ballamo wey waktiga arrin la qabsado oo lagu ballamaa miiqaad la yidhahda ayib oo lagu muddo qabsado marka maalinkaas addoommada la kala saarayo maalinkaasa loogu talagalay bacsigu inuu dhaco inta ka horaysana ilaahay qorshihiisa ma aha inuu kasoo hormaro halkaasaa muddadiisu waa taa wey macnaha maxaa dhacaya maalinkaa isaga maalinkaa waa maalinka suurka la afuufayo buunkaa la afuufaya markaasaad imaanaysaan fata'tuuna afwaajan idinkoo koox kooxaad imaanaysaan idinkoo koox kooxa qolo walba hogaamiyahoodii bay la socdaan kuwii shar yani kuwii shar isku saaxiibka ahaana sharkii ay ku saaxiibka ahaayeen iyo guruubnimadoodii bay ku imaanayaan kuwii khayr ku saaxiibka ahaana khayrkay ku saaxiibka ahaayeen bay ku imaanayaan ama ma ahe intii isku camal ahaaba way wada imaanayaan ayagoo wada socda yacni zunnaadii zinaysan jiray way wada imaanayaan koox bay ku imaanayaan kuwii dadka layn jiray koox bay ku imaanayaan kuwii mu'miniinta ahaa iyo sidiiqiinta ahaa koox bay ku imaanayaan saalixiintii zuhaadii culimadii wahaakada yani waxa wey koox koox baad ku imaanaysaan intii isku camalaba mar bay imaanayaanoo macnaa wax waa wada socdaan sidaa in laga wadana waa suroobi karaysa macnaha maalinkaa waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid a samada ayaa samadii ayaa furmaysa oo way dildilaacaysaa wey markaasaa waxay noqonaysaa irido yani iriday noqonaysaa malaaigtu ay kasoo degayaan sidad ay malaaigtii soo marayaan ayay noqonayaan wayawma tashaqaqu asamaau bilghamaam wanuzila almalaaikatu tanziila waa inagii soo marnay malaaigta iridaha soo maraya samadii markay irido noqoto dildilaacdo waxaa la socodsiinayaa maalinka iyo isagaa buurihii waa la socodsiinaya buurihii baa la socodsiinaya oo meeshay ku fadhiyaan baa laga qaadaya oo laga socodsiinaya markaasaa waxay noqonaysaa fa kaanat saraaban dhalanteed bay noqonayaan yani wax aada isleedahay waa xaqiiqo oo aan xaqiiqo ahayn dhalanteedka saasala ama yani waxa wey dhaandabangaale ama dhalanteedka adoonta dhe saraabka waxaa la yidhahdaa markaad meel cidla aada socoto ama dhulka bahgooyada inta badan oo aada jid hayso qoraxduna aada u kulushahay hortaada waxaa ka muuqanaya waxaad biyo mooto waad sii socotaa waxaad isleedahay biyahan gaad waad sii socotaa meeshii markaad tagtaan haddana hortaadu kasii muuqdaa haddana meeshii markaad tagto hortaadu kasii muuqdaa wax jira maaha biyaad moodaysaa haddana biyo maaha saraab baa le waa dhalanteed bay maana marka buurihii markii meeshooda laga fujiyo waxay noqonayaan dhalanteed waxaan xaqiiqa ahayn bay noqonayaan hawadaasay marayaan adiga waxay kula tahay inay taagan yihiin laakiin way socdaan saas mana watara aljibaala taxsabuha jaamidatan wa hiya tamuru mara saxaab sida daruurtii oo kaleetay hawadaa maraysa adigana waxay kula tahay inay taagan yihiin marka dambena waxayba noqonayaanba waxaan jirin bayba kusoo baxayaanba akhiiran marka dambe saasay ku dambayn doonaan macana buurihiina saasaa laga dhigaya macana maalinkaa isagaa naarta jahanama tu tu u ciile gal badan wey mirsaadkaasi waa mifcaalo min abniyati lmubaalagay ka mid tahay ha mirsaad iyo mictaar iyo mictaa iyo yani waxa weeye waa mid ku xeel dheer wey oo cimila cimilgal badanoo ama dhabagal badan rasadka waa inagii soo marnay oo horey usoo sheegnayo waa markii meel lagugu dhuumanayo lagugu gabanayo oo la doonayo in lagu qabto ama dhib lagu gaarsiiyo meel lagugu yaqaanood soo marto ama malka ah ama jid ah oo aad inaad marayso la hubo ayuu cadowgu kuu gelayaa ka meeshaa kugu jira kugu sugaya ayaa waxaa la yidhahdaa rasad la yidhahda rasad mirsaadka marka waxa weeye naartii jahanama waxay u cimil gashan tahay ama ma ahe ay dhabaha ugu jirtaa oy sugaysaa daaqiinta kuwa xadgudbay qooqay saas macana ina jahannama kanat mirsaadan kuwe daaqiintu waa kuwa xadgudbay oo qooqay oo ilaahay xuduudiisa tilaabay wey ma aabbay ahaatay oo waa meelay u noqonayaan oo iyaday ku dambayn doonaan markay iyada galaanna way ku waarayaan weliba waxay ku jiri doonaan waayo isdaba joogo aada u badan axqaabtu waa jamcu xuqub xuqubkuna waa jamcu xiqba xiqbadana waxaa la yidhaahdaa fatro ama qeyb ka mida gabal ka mida zamanka waa la jimciyey marka axqaaban baa layidhi waayo fara badan oo isdaba jooga ma dhammaanayaan marka markay wakti dhammaadaba ku cusub baa u bilaabanaya markuu wakti dhammaadaba kuwa cusub baa u bilaabanaya axqaabtu waa sidaa waa waktiyo iyo waaye fara badan oo isdaba jooga oo aan dhammaan lahayn weligood bay ku jirayaan wey marka sidaasi waa tafsiirka ay culimo badan marayaan axqaabanta haddii la yidhaahdo waa zaman dhammaanaya haddii la yidhaahdana waxaa qasaba in lagu fasiro mu'miniinta muwaxidiinta ee naarta gelaya dembi ay galeen u gelaya kadibna kasoo bixi doona maxaa yeele kuwaa unbay naartu ka dhammaan doonta kuwaa unbaa naartu ka cid naar gasho oo cadaab gashay oo cadaabka kasoo bixi doonta oo uu ka dhammaan doono kuwa unbaa jira laakiin gaalada iyo munaafiqiinta iyaga ilaahay subxaana wa tacaala uguma talagelin cadaabka ama inay ka baxaan ama cadaabkuwa dushooda ku dhammaado weligood bay ku jirayaan macna axqaabka marka yani waa waaye isdaba joogoon dhammaan lahayn macna markay ku jiraan halkaas ay ku waarayaan ma dhadhaminayaan wax qabow ah cabitaanna ma dhadhaminayaan qabow ilan iyadaa kulu leh wax qabow ah oo ay ku nastaan ma helayaan cabitaanna ma ay helayaan ilaa biyo aada u kulun oo markay afka saaraan xiidmaha iyo caloog jirto ay ka baxaysa mooye iyo hasaaqa hasaaqa waxa weeye hisliinkii waan soo maro kale hisliinka iyo hasaaqa iyo waa isku mido macnaha waxaa la yidhaahdaa ahlu naarka markay cadaabka ku jiraan cadaabku qashin buu ka miiraya qashin baa jirkooda ka miirmay yani ilmadii ka baxaysay ee ka miirmaysay waxaa soo gelaya maalan waxa weeyaan maaratay dhacaankii ka baxayay waxaa soo gelaya dhiigga iyo malaxdii ka baxaysay qashinkaa ka miirmaya ahlu naarka ayaa hasaaqa la yidhahda kaas mooyaane cabitaan kale ma ay laha cabitaankoodu waa biyaha aad u kulul ee kulka meesha ugu dambaysa ka gaadhay iyo ahlu naarka dhashuuqa iyo qashinka ka baxay wey maana walciyaadu billah waa la abaalmariyey abaalmarin acmaashooda waafaqsan baa la abaalmariyey jazaan wifaaqan macnaheedu waxa weeye maxaa dadka sidaa loogu galay abaalgudkaasi wuxuu ku aadan yaho waafaqsan yahay camalkoodii xumaa iyo gaalnimadoodii iyo kibirkoodii iyo dhaqan xumadoodii u waafaqsan yahay lama dulmiin oo maxay la yimaadeen nimankani waxay la yimaadeen muxuu yahay camalkay la yimaadeen ee naarta inta leeg abaalgudkeedu uu noqday muxuu muxuu yahay innahum kaanuu laa yarjuuna xisaaba adduunka markay joogeen maynan xisaab ka baqi jirin waa laydinla xisaabtami doonaa kamayna baqi jirin kumayna talagashanan w xisaab baa laydinkaga daba imaan doonaa leanna ruuxu hadduu ku talagashan yahay in xisaabi ka daba imaan doonto lala xisaabtami doono wax badan buu xeerinaya wax badan buu ilaalinaya laakiin nimankan xisaabba mayna ku talagashanayn aayaadka aayaadkanagana way beeniyeen bu rabbi subxana watacaala beenin dhamaystiran bay beeniyeen shay walba oo ay sameeyeenna qoritaan baan ku koobnay bu rabbi subxana watacaala horayna looxul maxfuudka loogu qoray markay samaynayeenna malaaigtii baa diiwaankeedii iyo faylalkeeda ku qoratay wax walba waa la koobay natiijada iyo aakhirka hadalku waxa weeye waxaa la odhanayaa faduuquu falan naziidakum ilaa cadaabaha waxay markay calaacalaan oy cabaadaan oo ay yidhaahdaan ilaah ha naga khafiifiyo bal wax yar ha nalaga saaro ayaa waxaa la odhanaya faduuquu dhadhamiya cadaabkaasaa la odhanaya falan naziidakum ilaa cadaaba waxaan cadaab ahayn laydin kordhin maayo macnaha maalinba maalinta ka dambaysa cadaabkooda waa sii siyaaday maalinba maalinta ka dambaysa waa siyaaday waxbaa ku darmanay ma aha inuu isdhimayo caadadkan waxaa la yaqaanaa bini aadamku dabkuu shito dabka markii la shido marba marka ka dambaysa dabka haddaan la shidin hoos buu u dhacaa laakiin maanta jahanamo iyo cadaabkay cadaaban yihiin maalinba in baa lagu siyaadiyaa si uusan jirkooda ula qabsanin haddii masala waxa weye jirka bini aadamka la cadaabo ama la ciqaabo naftuna ayna ka bixin maalinba maalinta ka dambaysa isaguna ciqaabta iyo cadaabka waa la qabsanaya waa soo khafiifaya waa soo khafiifaya masala haddii lagu garaaco oo ul lagula dhaco ushu maalmaha hore way ku xanuujin marka dambe laakiin jirkaagaa la qabsanoo caadigeedu noqonba siuusan jirkooda ula qabsanin maalinba waa cadaab cusuba siyaada marka hoosna u dhici maayo cadaabkani mid musqaamaya ma aha waa la kordhinaya maalin walba macna walciyaadu billah ina yowma alfasli kala bixinta addoommada maalinkeedu kaana wuxuu ahaaday maalinkaasi miiqaatan mid lagu waqti qabtay ama lagu mud lagu mudeeyey oo macnaha arrimaha iyo isu soo saarida waktigeeda lagu qabtay buu ahaaday yowma maalin baa lagu waqti qabtay yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka dhexdiisa la afuufayo oo fata'tuuna aada imaanaysaan afwaajan xaalaad koox koox tihiin wa futixat waa la furay maalinkaa isagaa assamaau samadii baa la furay oo fa kaanat waxay ahaatay abwaaban iriday ahaatay jidad malaa'igtu ka soo degayaan bay noqotay wa suyirat waa la socodsiiyey aljibaalu buurihiina meelahay ku fadhiyeen baa laga socodsiiyey fa kaanat waxay ahaatay saraaban dhalanteed iyo dhaandabangaallay noqotay ina jahanama naarta jahanama kaanat waxay ahaatay mirsaadan tucmile gal badan ama dhabagal badan ama sugid badan litaaqiina kuwa qooqay ma-aaban bay ahaatay meelay u noqdaan meelay u laabtaan bay ahaatay laabisiina xaal ay yihiin kuwa ku nagaanaya fiihaa jahanamo dhexdeeda axqaaban waaye isdaba jooga waaye dheer iyo sanado isdaba jooga ayay ku nagaanayaan oo aan dhammaad lahayn laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiihaa naarta dhexeeda bardan qabow ma dhadhaminayaan walaa sharaaban iyo cabitaan doona ilaa xamiiman biyo kulul mooye wa hasaaqan iyo carunka iyo qashinka ahlu naarka ka miirmaya mooyaane dhashuuqa ka baxaya mooye wax kaleeto yani waxa wey ma dhadhaminayaan jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin wifaaqan oo waafaqsan muxuu waafaqsan yahay liacmaalihim wey acmaashoodiibuu abaalgudkaasi waafaqsanya ku aadan yahay inahum maxaa yeelay inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynin xisaaban xisaab maynan rajaynin maynan filaynin ama maynan ka baqi jirin xisaab in lala xisaabtami doono wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadahanagii bay beeniyeen kidaaban beenin wa kulla shayin shay walbana axsaynaahu yani waxa waa ishtiaal haddaad carabiyada rabto wa kulla shayin wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin shay walba waan koobnay axsaynaahu waan koobnay kitaaban qoritaan baan ku koobnay faduuquu dhadhamiya badhe waxaa la odhanayaa faduuquu dhadhamiya falan naziidakum idin siyaadin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye wax kale idin siyaadin mayno ninkii markaan xisaab ku talagashanayno oo aan diyaar garoobin oo gaashaan qaadanin oo aan yani tabaabushaysanino halkaa unbaad ku talageli qolyadii kaleeto ee diyaar garoobay iyagu xisaabta ku talagashanaa ee rumaysnaa maalinka qolyahaasi ay diidan yihiin waa kuwa ina lilmuttaqiina kuwa baqa waxaa u sugnaaday mafaazan liibaan baa usugnaatay ama makaanu liibaan xadaa'iqa baa u sugnaaday beero waaweyn wa acnaaban iyo cinabyaal wa kawaaciba iyo yacni hablo naasahoodu ay soo kuusmeen atraaban oo isku da ah wa ka'san koob khamro ayay leeyihiin dihaaqan oo buuxa laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan hadal xun oon macno lahayn hadal aan faa'iide lahayn oo saaqit ah ma maqlaan walaa kidaaban iyo ku beenintoona kidaaban walaa takdiiban way macnaha ku beenin ruux been loo aaneeyo oo la yidhaahdo been baad sheegtayna maqli maayaan jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin abaalmarintaasoo min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaata cataa'an wa ucituu waa la siiyey cataa'an siismo xisaaban oo ku filan siismo ku filanna waa la siiyey rabbi samaawaati waalardi dadka muttaqiinta ilaahay iska jira subxaana wa tacaala iyo cadaabkiisa oo amarkiisa inay qaataan wuxuu ka reebayna ka hadhaan isku ilaaliya cadaab ilaahay iskaga ilaaliya kuwa iyagu waxay leeyihiin mafazan mafazantu ama waa masdar miini ah ama waa daraf yani mafazan liibaan bay leeyihiin ama makaanu liibaan bay leeyihin labada waa la dhihi karaa meelay ku liibaanaan liibaan bay leeyihiin iyagu mufasiriinta qaar ka mid a sida cabdullahi ibnu cabaas ibnu kasiirna uu rajaxayo waxay iyagu leeyihiin mafazanta mutanazahan bay leeyihin mutanazaha waxaa la yidhahdaa waa meesha dalxiiska loo tago meesha dalxiiska loo tago ee lagu tabashleeyo meeshaasaa la yidhaahdaa yani waxa mutanazah sidaas waxaa ku fasiray culamada qaar ka mid xadaa'iqabaa usugnaaday waa beeraha waaweyn beero waaweyn bay leeyihiin iyo cinabyaal xadaa'iqdu yani waa geedaha timirta cambaha ah geedaha waaweyn ayaa la yidhaahdaa wa acnaaban iyo cinabyaal wa kawaaciba intaasi waa beerihii waxay cuni lahaayeen wa kawaacibana waa shahwadoodiiwe kawaacibtu waa jamcu kaacib way yani waxa weeyaan kaacibadan waxaa la yidhaahdaa gabadha marka ay yani waxa weeyaan ay yar tahay oo ay markaa qaan gaadho oo macnaha waxa weeyaan naasku soo baxo markaasaa la yidhaahdaa kaacib la yidhahda naahidna waa la dhahaa saas way macanaa yani waxa weeyaan markaa naasku soo kuusmay oo uusan dhicin uusan dhicin oo macnaha waxa weye uu taagan yahay min alkacbi baa laga keenay oo kacbigu waa kaad aragto waa soo kuusanya waa soo kuusanya marka atraaban oo haddana isku da-aad ahoo isla wada eg waa kaan soo marnay oo ma kala weynaa waxaa kaloo leeyihiin wa ka'san dihaaqa waa khamrada ay cabi lahaye koob khamro galaas khamro oo buuxana waa leeyihi dihaaq waa markuu buuxa wey macnaha laa yasmacuuna fiiha laqwan walaa kidaaban jumladaasi ma waxay u noqonaysaa jannada dhexeeday u noqonaysaa mise khamradii bay u noqonaysaa labadooda suroobi karaa laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan walaa kidaaban ma maqlaan ama fiihaa khamrada u celi waa deli karta laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa khamrada ka'siga ku jirta darteed laqwan hadal xunoo saaqida ma maqlaan hadal xunoo liita oon faa'iido lahayn walaa kidaaban been laysu aanaynayo oo laleeyahay hebel been buu sheegana maqli maayaan oo waa kan horey usoo marnay khamradan adduunyadu iyo midda aakharadu waxay ku kala gedsan yihiin midda aakharo ruuxa markuu cabo yani waxa weeyaan garashadiisa iyo garaadkiisa waxba ma yeesho saas daraaddeed hadal xunoo saaqidoo laqwiga kama soo saarto ta labaadna dembi looma aaneeyo oo dembi laysuguma aayaneeyo kuwan khamrada cabe adduunka jooga markay khamrada cabaan oy sarqaamaan way iscaayaan markaasay aflagaado iyo beenaalaa tahay iyo tuug baa tahay iyo walaa kidaaban laakiin midda aakhara ma jirto ma maqlayaan ayadoo khamradii ay keento sabab u noqotay inay isku tuurtuuraan been isku tuurtuuraan oo isu aneeyaan sidaana waxa wey tafsiir kaleeto isagana culimada qaarkood ay qabaan way macnaha abaalmarin baa la abaalmariyey abaalmarintaana rabbigaabay ka ahaatay ilahay baa subxaana wa tacala nimanka abaalmarintooda tawaliyey siismaa la siiyey siismadaasoo xisaaban ku filan xisaaban oo xisaabsan maaha tani xisaaban yani waxa wey xasbuka solomidha xasbuka ay kaafika wey macna axsabanii fulanun baa la yidhahdaa idaa kafaaka saas macna markuu ku kaafiyo ayaa la yidhahdaa marka xisaaban kaafi ahoo ku filan ayaa la siiy wey macna ina lilmuttaqiina kuwa isjira ee baqa waxaa usugnaaday mafaazan liibaan baa usugnaaday xadaa'iqa ayaa usugnaaday beero yani xadaa'iqa beero waaweyn baa usugnaaday wa acnaaban iyo cinabyaal wa kawaaciba iyo habla naasahoodu soo kuusmeen oo ay kuuskuusan yihiin atraaban hablahaasoo isku da-a oo aan macnaha waxa weye kala weynayn oon weynaanaynin macnaha wa ka'san iyo koob khamro yani galaas khamro ay galaas khamro oo dihaaqan buuxa tif ah laa yasmacuuna ma maqlaan fiiha jannada dhexdeeda laqwan ama fiiha khamrada dhexdeeda laqwan hadal liito oo cantaro baqash ah oo macnaha saaqit ahoo aan qiimo lahayn oo faa'iido lahayn walaa kidaaban iyo been isu aanayntoona takdiiban macnaha waxa been laysu aaneeyo laysku sheego yacni been ay sheegaan maxaa yeelay haddaan beenba la sheeginba ma been baa laysu aanaynaya ila ruuxu markuu been sheegaa la yidhahdo war beenaalaad haddayna beeniba ka dhicinba meesha beentii wixii ka dhalan lahaayo ruuxii beenta sheegay in loo aaneeyo lagu sheegaa in la maqlo maba dhici kartaba maxaa yeelay been baadan meesha ka dhacaynin walaa kidaaban been laysu aaneeyo laysku tiiriyo oo laysku ceebeeyana ma maqlayaan jazaan juuzu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay caطaa'an wa uctuu waa la siiyey caطaa'an siismo xisaaban oo ku filan baa la siiyey siismo ku filan oo aynan cid wax kale u baahnayn oo u hanqaltaagaynin oo baahidooda siyaado ka ah baa la siiyey macnaha rabi samaawaati waalardi wamaa baynahuma alraxmani laa yamlikuuna minhu khitaaba adiga marka waxaa la doonayaa labadaa mid ka mida inaad isu dhigto oo haddaad ku talagashan tahay inaad isu diyaariso cadaab ilaah iyo ciqaabtiisana dee dhaqankood dadkii dadkii sidaa ahaa dhaqankoodii waan soo sheegay haddii aad ku talagashan tahay amar hunguri ka qabto ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisana ayadana dadkeedii iyo abaalgudkoodii wakaa lagu sheegay intaa wixii ka dambeeya alamru ilayka fandur maada tara hawl adiga ku tala wey markaas alkhiyaaru laka marka faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ninkii doonowna jidkaa qabso ninkii doonowna jidkaa qabso waa hawl idin taala laakiin berrito waxaan la dhihi doonin uun ilaahu wax ima soo gaadhin arrinta waa intaa ilaahay agtiisa waxaad ku cudur daarato un baadan helayn laakiin jidkaad qabsan lahayd hawl adiga ku taalla wey macnaha rabbi samaawaati waalardi jazaan min rabbikadaasay bedel ka tahy abaalgud oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday baa la abaalmariyey rabbi samaawaati samaawaadka rabbigood xaggiisa ka ahaaday iyo waalardi dhulka rabbigood iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa alraxmaani ahaa midka naxariista badan laa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma mulkiyaan minhu alla xaggiisa khitaaban la hadal inay la hadlaan ma awoodi karaan yowma maalin ma awoodi karaan inay la hadlaan yaquumu uu kacayo istaagayo alruuxu malakul jibriil iyo wlmalaa'ikatu malaa'igtii kaleba ay istaagayaan safan xaal ay yihiin kuwa safan laa yatakalamuuna ma hadli karaan khalaa'iqdii laa yatakalamuuna ma hadli karaan maalinkaa isagaa ilaa man cid mooye wax kaloo hadli kara ma jiro adina uu idmay lahu isaga alraxmaanu allaha naxariista badani uu idmay oo waqaala yidhi haddana sawaaban hadal saxa yidhi sawaab yidhio hadal saxsan oo toosan oo hagaagsan yidhi dalika midkaas alyawmu maalinkii alxaqu ee xaqa ahaa maalinkasa wax u dhacayaan waa maalinkii xaq ahaa ee sugnaa ee xaqiiqad aha wey faman ruuxi shaaa doona ittakhada wuu samaystaa ilaa rabbihi rabbigii xaggii wuxuu u samaystaa ma'aaban meel loo noqdo meeluu u noqduu samaystaayo guribuu dhistaa innaa anagu andarnaakum waan idiin dignay buu rabbile cadaaban cadaab baan idin ka dignay qariiban oo dhow yowma maalin cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday yanduru uu fiirinayo almar-u ruuxu maa qadamat waxay hormariyeen yadaahu labadiisa gacmood waxay hormariyeen oo wayaquulu uu odhanayo alkaafiru gaalkuna uu odhanayo yaa laytanii shallaytadayde kuntu maxaan u ahaan waaye ama kuntu ahaadeena turaaban ciid iyo caro maxaan u ahaan waaye rabbigaas abaalgudkaas siiyey dadka ahlul iimaanka iyo muttaqiinta waa midka samaawaadka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba iskale waana midka ku tilmaaman naxariista faraha badan alraxmaan tilmaantaa mid kale wey yani waxay kutusaysaa awood iyo milkigii adduunyadana isagaa lahaa addoommadiisa abaalgudkan jannadan uu siiyey iyo siismadan iyo abaalgudkan fiicanna naxariis darteed wey alraxmaan allaha subxaana wa tacaala naxariista leh samaawaadka iyo dhulalkiiyo inta udhaxaysana isagu leh maalinkaa qiyaamada addoommada cid la hadli karta ma ay jirto laa yamlikuuna minhu khitaaban cid alla subxaana wa tacaala la hadli karto hadal u jeedin karta ma jirto cid ku dhiiran karta inay rabbi isagoon u idmin oo aan hadal la dhihin inuu iska soo istaago hadal u jeediyo cid awoodi karta ma jirto laa yamlikuuna minhu khitaaban malaa'igta samada ku nool iyo khalaa'iqda dhulka ku nool iyo inta udhaxaysaba haddaad isku darto cid ilaahay awoodi karta inay hadal isula soo taagta ma jirto ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu fasaxo idmo isagu u ogolaado taasi waa mid maalinka uu malakul jibriil istaagayo malaa'igtii kalena ay istaagayaan ayagoo safan heegan baa la wada gelaya maalinkaa isaga a ma hadlayaan khalaa'iqdu shafaaco kuma hadli karaan inay hadlaanoo ay ilaahay la hadlaan oo yidhaahdaan ilaahow hebel isaga dembi dhaaf ama hebel u naxariiso ama hebel cadaabka ka daa ama hebel ilaahow jannee inay shafaaco ku hadlaan ma ay dhici karto ilaa hal ruux mooye waa waa ruuxa tilmaanta leh ilaa man adina lahu araxmaanu wa qaala sawaaban ruux ilaahay u idmay subxaana watacaala waxa uun maalinkaa hadli kara ruux rabbi u idmay oo fasax la siiyey oo la yidhi hadal oo wa qaala sawaaban haddana hadal toosan ku hadlay hadal toosan ku hadlaydaasi laba macnoba way keeni kartaa ruuxa loo idmayo ilaahay uu hadalka u idmayo iyo shafaacada adduunkii markuu joogay wuxuu ku hadlay hadal toosan buu ku hadli jiray oo maxay noqonaysaa marka yacni tawxiid iyo iimaan iyo camal saalixuu ku hadli jirayoo adduunkiina mu'min saalixuu ahaa aakhare markii la yimidna ilaahay baa fasax siiyey adduunkii maxaa yeele wuxuu ku hadli jiray hadal toosan halkaa waxaad ka garanaysaa kii adduunkaana hadal toosan ku hadli jirin asagu marnaba idan la siin maayo uu cid ugu shafaaco macnaha labaadi waxa weeye in la yidhahdo waqaala sawaabantaas markii idan la siiyey oo ilaahay uu idanka siiyoo la yidhi shafeec hadal toosan unbuu ku hadliyo ku shafeeciyo hadal qaloocsan ku shafeeci maayo oo hadalka toosan muxuu noqon karaa dad ilaahay raalli ka yahay unbuu u shafeecaya walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa soo maahan irtadaagaa weye sawaabku waxa weeyaan muwaxid ilaahay rumaysnaa oo tawxiid ku dhintay unbuu dhihi ilaahow kaas u dembi dhaaf oo naarta ka soo saar laakiin gaal iyo munaafiq inuu yidhaahdo ilaahow u dembi dhaaf oo naar ka soo saar sawaab ma aha mana samaynayo soo ma jeed yacni waxa weeye dadka uu u shafeecayana waa dad laga raalli noqday asaga shafeecayana waa loo idmayoo ilaahay baa u fasaxay kaa unbaa maalinkaa hadli kara cid kaloo laakiin hadli karto ku hadli karto ilaahu hebel saa ka yeel ama hebel u dembi dhaaf ama hebel janno gee dhihi karaysaa ma ay jirto macnaha saas weya yani marka waxay kutusaysaa aayadu aayadii hore soo marnay bay ka mid tahay ee shafaacada iyo ergada labada shardi ku xidheeyey shardiga koobaad oo ah ka shafeecaya inuu ilaahay u idmo shardiga labaad oo ah isaga iyo ka uu shafeecayaba inuu ilahay ka raalli noqdo subxana wa tacala haddii labada shardi mid kamida la waayo shafaacadaas waa shafaaca baabila macnaha tilmaamay maalinka tilmaamaha laga soo bixiyey waa maalinka xaqaa wey maalinka sugan maalinkaa isagaa wey ciddii doonta marka way samaysanaysaa rabbigii xaggiisa meeluu u noqdu samaysanaya mar haddaad ogtihiin inuu xaqiyo xaqiiqo jirta uu yahay hadda nin walba hooyigiisii ha samaysta marka godkuu geli lahaa iyo meeshuu seexan lahaa iyo guriguu degi lahaa iyo beertuu falan yani waxuu ku noolaan lahaa meeshuu yani nin walba uu ku yani waxa weye uu berrito degi lahaa ha samaysto saas way macnaha waan idin degnay bu rabbilahi subxana wa tacala waxaan idinka dignay cadaab dhow cadaabkaasoo dhacaya maalinka cadaabku waa dhow yahay maxaa yeelay shay kasta oo imaanayaayo waa dhow yahay shay kasta oo soo socda mustaqbala waa dhow yahay shayga fogi waa wixii tegey maalin tegey saacadda hadda ina dhaaftay waa midda inoogu fog wey maxaa yeele soo noqon mayso laakiin midda ugu dambaysee kugu soo socotaay way uun dhowdahay cadaabkaasi marka waa cadaab dhow waan idinka digaynaa bu rabbilahi subxaana wa tacaala wuxuuna dhacayaa maalinka oo ruuxu fiirinayo labadiisa gacmood waxay hormariyeen ruux kasta wuxuu wax ku qiimaysanaya ama uu fiirinayaa wixii labadiisa gacmood u hormariyeen gacmaha laga cabira lakin jirka o dhan baa laga wada wixii carabku kuu hormariyey qalbigu kuu hormariyey laguhu hormariyeen xubnihiisu waxay u hormariyeen oo ama khayra ama shar ah taasuu fiirinaya maxaa yeele iyadaasuu maalinkaa ku gawracan yahay macnaha markuu fiiriyo muminkii muxuu ka yidhi lama sheegin taasi waa horaa loo soo sheego wuu ku farxay laakiin gaalkii markuu arko wuxuu hormarsaday oo uu fiiriyo wuxuu odhanayaa yaa laytanii kuntu turaaba shallaytadayde habaar igu dhacayo iyo hooge kuntu turaaban maan caro ahaado hadda maan caro noqdo sainudinta waa suroobi kartaa oo wuxuu markuu arko khalaa'iqdii oo qaarkood caro noqdeen iyo wuxuu leeyahay maa caradaas laygu daro oo bedelkii naar laygeyn lahaa maaban ciid iska noqda ama meehe kuntu turaaban wuxuu ka wadaa maalinkii qabriga aan galay oon caro noqday caradii maxaan u ahaan waayo la iisoo nooleeyey sidaasna way dhici karaysaa macnaha rabbi samaawaati waalardi wamaa baynahumaa rabbi samaawaati samaawaadka rabbigood xaggiisa ayuu abaalgudkaasi ka ahaaday iyo waalardi dhulka rabbigii iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa midka iskale rabbigeeda arraxmaani ahaa midka naxariista badan laa yamlikuuna ma mulkiyaan addoommadii minhu isaga xaggiisa khitaaban la hadlid ay la hadlaan yowma maalin ayaynan la hadli karin oynan mulkin karaynin hadalkaa yaquumu uu kacayo istaagaya alruuxu malakuljibriil iyo wamalaa'ikatu malaa'igtiiba ay istaagayaan safan xaal ay yihiin kuwa safan laa yatakalamuuna ma ay hadli karaan khalaa'iqdii ilaa man cid mooye adina uu idmay lahu isaga alraxmaanu allaha naxariista badani uu i idmay hadalka oo waqaala yidhi markii loo idmayna sawaaban hadal toosan ku hadlay oo cidduu u shafeecaya ay tahay cid shafaacadaas mudan oo iimaan iyo tawxiid ku dhimatay ayib culimada qaarkood waxay leeyihiin ilaa man adinadaasi waa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh shafaacada laga hadlayo hadalkanna waa shafaacat lcudmaa waataynu soo marnay oo horay aynu usoo sheegnay cid meeshaa istaagi karta oo ilaahay la hadli karta oo khalaa'iqdan sida u dhaanoo kala dareeriyo rabbi o kala xukun kala hadli karta oo nebi maxamed ka horreysa ma jirto salawatu rabbi waslamu caleyh isagaasaa ugu horeeyo isagana markuu yani idankaa ilaahay markuu yani arrintaa uu weydiisanayo ku hadlayo sida xadiista nabigu ay sheegtay iska soo istaagi maaye marka hore horta waa sujuudaya carshiga hoostiisuu ku sujuudaya muddo dheer buu sujuudsanaanaya maxaamid iyo ammaan fara badan baa loo furayaayo uusan markaa haynin ayaa ilaahay markaa uu furayaayo markaasuu ilaahay ammaanaya markaasaa laleeyahy maxamedo madaxa kor u qaad sujuudda ka toos baa laleeyahay weydii waxaad rabto waa la siinaya lagu siinaya shafeec shafaacadaada waa la aqbalaya markaasuu ilaahay wuxuu u weydiinayaa khalaa'iqdan meesha tuban inuu ilaahay kala dareeriyo kala xukumo subxana watacaala kadibna shafaacaadkii kaleeta ayaa bilaabanaya ee taa ka dambeeyey marka culimada qaar baa waxay leeyihiin ilaa man adinadaasi waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana shafaacadii weynayd wey macnaha hadalka uu ku hadlayana waa sawaabo waa kaas uu rasuulkuba sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh dalika midkaasi alyawmu maalinkii wey alxaqu ee xaqa ahaa waa maalinkii xaqa ahaa ee sugnaa wey faman shaaa ruuxii doonaayay ittakhada wuu samaystaa ilaa rabbihi rabbigii xaggii wuxuu ilaa rabbihi rabbigii intii ka ma-aaban meeluu u noqdo oo iimaan iyo camal saalixa innaa anagu andarnaakum waan idiin dignay cadaaban cadaab baan idinka dignay qariiban oo dhow wakhtigiisu uusan fogeyn yowma maalin cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday maalinkaa yanduru uu fiirinayo almaru ruuxu maa qadamad waxay hormarisay yadayn yadaahu labadiisa gacmood waxay hormariyeen buu fiirinaya wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada wayaquulu wuxuu odhanaya alkaafiru gaalkii wuxuu odhanaya yaa laytanii shallaytadayde kuntu maan ahaado ama maxaan horay u ahaan waayo ama hadda maan ahaado turaaban ciid iyo caro maan ahaado suurat naazicaat ayaduna waa suura makiyo qur-aanka qeybtiisa makigaabay ka mid tahay qiyaamaday ka warramaysaa qisadii nabiyullaahi muusa iyo fircoon bay wax yar ka taabanaysaa kadibna qiyaamadaa dib loogu noqon doonaa oo lagu gebagabayn doonaa macnaha wannaazicaati baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala wannaazicaati malaa'igta siibtaan ku dhaartay yacni gaalada arwaaxdooda siibta qarkan yacni maanshoobid ay ku maanshoobayso ku siibta yani ku xeeldhaaraansho ay ku xeeldhaaraanayso wannaazicaati malaa'igtii siriq furaysay baan ku dhaartay ama surgin furaysay nashtan siriq fur wasaabixaati malaa'igtii dabbaalanaysay baan ku dhaartay sabxan dabaalasho hawada dabaalanaysa fasaabiqaati malaa'igtii hormaraysay baan ku dhaartay sabqan horumarid falmudabbiraati malaa'igtii maamulaysay baan ku dhaartay amran arrin maamulaysay waa arrinka kownka ah hee aw shaygii lagu dhaaranayay ee latubcasunna waa laydin soo saari intaasaan ku dhaartee walla in nololna waa dib laydinku soo celin doonaa sidaas yacni waxa weeyaan in sifaadkan oo dhan la siiyo malaa'ig laga wada dhigo laakiin hadal baa ku jira culamada qaar baa si kale udhigaya wanaasicaati waxaa laga wadaa labada aayadoodee hore naazicaati qarqan iyo naashitaati nashta waxay ka hadlayaan malaa'igta nafta qaada oo nafta markay qaadayaan ruuxay ka qaadayaan hadduu gaal yahayna qaab bay uga qaadaan hadduu yahay ruuxu mu'min yahayna qaab kaley uga qaadaan naazicaati qarqantu waa gaalka naftiisii bay qaadayaan markay siibayaanoo nafta ka siibayaanna si ay ku xeel dheeraadeen bay macnaha waxa weeyaan u siibayaan oo adag yani qarqiga waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa agraqat innasci baa la yidhahda siibidda ruuxu markuu ku xeel dheeraado oo ku maanshoobo oo sidii biyo oo kale uu muquurto wada dhex galo ayaa la yidhaahdaa agraqa fi nasci baa la yidhahdaa saas way macnaa qarqantu marka waa ku xeel dheeraanshaha maxaa yeelay nafta gaalka markii la yidhahdo soo bax sida xadiidka nabiga kusugan xadiidu lbaraa ibni caazib oo imaam axmed uu soo saaray nafta gaalka soo bax markay yidhaahdo jidhkay ku kala cararaysa jidhka markay ku kala cararto waxay u baahan yihiin malaa'igtii inay awood iyo xoog isticmaalaan oo sidii maro xanan uu kaa qabsaday oo kaleeto sidii aada looga soo siiboo kaleeto saasoo kaleetay u soo bixinayaan oo usoo siibayaan soo siibidda ay xoogga kusoo siibayaan baa laga wadaa arqanta marka saas wy manaa si ay ku maanshoodeen oy ku xeel dheeraadeen oynan waxba la hadhin ayay nafta gaalka ku siibayaan markay jidhka ku cararto kadib sida adag bay uga soo siibayaan naashitaadkuna waxa weeyaan waa malaaigta nafta muminka siibaysa markay siibayaan oo bixinayaan si fudud bay u bixinayaan maxaa yeele sida xadiidka isla xadiidka bara ibnu caazib ee axmed uu soo saaray kutusayo markii ay yani waxa way u yimaadaan muminka waxay ku leeyihiin naftan wanaagsanay ee jidhka wanaagsan ku jirtaay soo baxa ilaahay naxariistiisa usoo baxa ridaha ilaahay usoo baxa janno ilaahay usoo baxa aayar bay iskeenaysaayo markaasay si fudud usoo baxaysa wanaashitaati nashtan nashtiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa yani guntinta ama sirinta waa la yidhahda sirida furitaankeeda la yidhahda yani markaad gunudo gunudka qaar kama gunudka waa kala gedisan gunudka markaad doonayso xadhigga intaad gunudo aada doonayso si deg dega inaad u furto maxaa la sameeya yani waxa weye sirin baa loo yeela sooma siriq baa loo yeelaa ama waxaa loo se surgin baa loo yeela labadaba labadu waa la yidhahda marka intaad xadhiggii fiida qabato unbaad halmar jiidaysa inaad ku rafaado ood cidida isticmaasho oo markaad furayso uma baahan xadhiggan baad qabanaysa halmar baad dhufanaysaa waa furantay somal kabahan aad qabtaan somal sida loo xidho qaabka way macnaha yani siriq baa loo yeelayaa ama surgin baa loo yeelayaa aayar baa la qabanaya waaba furmay marka wanaashitaati malaaigtii siriq furaysay ama surgin furaysay nashtan yani siriq fur ama surgin fur si fudud bay u furaysaa nafta muminka oo nafta ay uga saaraysaa jidhka uga saaraysaa malaaigtaasaan ku dhaartay bu rabbi subxana watacala saabixaadkuna waa malaaigta dabaalato oo xaggay dabaashaan meesha alla meesha loo dira way dabaahaan hawadaasay dabaalanayaan hawadaasay dabaalanayaan sida ruux biyo dabaalanayoo kaleeto hawadaasay jiirahayaan oo dhex dabaalanayaan markay hawlaha kownkan fulinayaan qaar baa waxyii loo soo diray hawadaasay dabaalanayaan qaar baa yani ilaahay cibaadadiisa u socday majaalisu dikriga hawadaasay dabaalanayaan qaar baa hawlo kala wada oo roobka iyo nabaadka iyo kala wada hawadaasay dabaalanayaan wasaabixaati sabxan dabaasha ay hawada marayaan ayaa laga wadaa fasaabiqaati sabqanna waa isla malaaigtiio waxay u hormaraan oy u tartamaan iimaanka iyo khayrka iyo taacada iyo majaalisu dikriga iyo meelaha qur-aanka lagu hayo meelaha khayrkaay u kala tartamaan fasaabiqaati sabqan tartankaasay ku jiraan oo ilahay daacadiisa u tartamaan subxana watacaala falmudabiraati amran waa sifo kaleo malaaigtu leedahayo kownkan arrimihiisay daberaan oy maamulaan ilan ilahi subxaana watacaala isagaa arrimaha gacanta ku hay laakiin rabbi hawlahan kownka ka socda malaaig buu usoo diray qaar waxay daberayaan oo ka shaqaynayaan bini aadamkaasay wax ka qorayaan shaqo kale male qaar saan soo sheegnay majaalista dikriga meelaha khayrka lagu hayay xaadiraan qaar waxa weeye roobkaa iyo waxaasay kala wadaan oo daberayaan oo maamulayaan dhinicidaasay maamulayaan qaar nabaataadkaa soo baxayo dhulka maxaa ka soo baxayo maxaa gelaya maamulayan qaar waxyigay maamulayaan oo soo gaadhsiiyaan rususha soo gaadhsiiya falmudabiraati amran kuwa waxbay dilayaan kuwo waxbay nooleynayaan oo ruuxii macnaha dhalanayay bay nafta gelinayaan maamulka kownka ka kala socda oo dhan waxa kala wada waa malaaig falmudabiraati amran ayaan ku dhaartay bu rabbi subxana watacala malaaigta tilmaamaha ale baan ku dhaartay hee waa laydin soo saari wey soo saaridiina shaki kuma jiro intaasaan ku dhaartay mana marka waa tilmaamo kullina malaaig baa wada leh waxaa la yidhahdaa shaygu haddii sifaadkiisu kala gedisan yihiin sifaadkiisu hadday kala gedisan yihiin waxaa laysugu cadfi karaa sidii isagoo daatadiisu kala gedisanta o kaleeto saas maana oo yani waxa weye waa usluub macruuf wey wannaazicaati malaa'igtii siibaysay baan ku dhaartay nafta gaalada arqan ha yani maanshood ay ku maanshoodeen maanshood iyo ku xeeldheeraansho ay ku xeel dheeraadeen ku siibahayey wanaashitaati malaa'igtii siriq furaysay ama surgin furaysay baan ku dhaartay nafta muminka nashtan surgin fur ama siriq fur yacni si fudud u furaysay oo jidhka uga furaysay oo uga saaraysay baan ku dhaartay wasaabixaati malaa'igtii dabaalaneysay baan ku dhaartay hawada sabxan dabaalasho fasaabiqaati malaa'igtii hormaraysay baan ku dhaartay u hormaraysay khayraadka sabqan horumarid iimaanka iyo daacaadkay u hormarayeenoo tartan bay ku jiraan falmudabiraati malaa'igtii maamulaysay baan ku dhaartay kownka yani falmudabiraati malaaigtii maamulaysay baan ku dhaartay amran arrimaha kownka arrimaha yani waxa wey kownka malaaigta maamusha ayaan ku dhaartay ee latubcatunna waa laydinsoo saari yawma maalin baa laydinsoo saaray tarjufu ay gilgil ay gilgilanayso alraajifatu tii gilgilanaysa tatbacuhaa xaal ay raacayso alraadifatu tii fangelaysay ee daba joogtay quluubun qalbiyaal yowmaidin maalinkaasi waajifatun tuwalwalsan wey oo baqaysa absaaruhaa indhaheeduna khaashicatun tu dullaysan wey yaquuluuna waxay leeyihiin ainaa anagu lamarduuduuna kuwo la celinayo miyaanu nahay fi lxaafirati wadiiqadii hore jidkii hore iyo wadiiqadii hore miyaa dibna lagu celinaya aidaa ma goortii baa lala celinaya kunnaa aanu ahaano cidaaman lafa aanu ahaano nakhiratan oo baaliyoobay oo bololay lafa bololay markaanu noqdo raabakay ma markaasaa lala celinaya qaaluu waxay yidhahdeen tilka midaasi idan markaasi karatun waa celin khaasiratun oo khasaartay wey waa celin khasaartay oo lagu rogmaday fa inahaa iyadu buu rabbi subxaana wa tacaala zajratun waa qaylo waaxidatun oo mid ah waa hal maroo la qayliyo un wax adagba maaha fa idaa markaaba hum iyagu bisaahirati arladii soo jeedaysay bay ku sugan yihiin arladii soo jeedo soo jeedo midda la yidhaahdo ayayba ku sugan yihiinoo markaaba joogaan qaylada marka dhacdaba yani waxa weeye yawma tarjufu araajifatu qiyaamadu waxay dhacaysaa oo laydin soo saaraya waa maalinka ay gilgilanayso gilgilatadu gilgilato iyadaa gilgilanaysaa laleeyahy gilgilatadaasi waxa weeyaan waa afuufista hore ee adduunkan iyo kownka lagu gebagabaynayo wey ayadana way gilgilataa kownkao dhanna way ruxdaayo way gilgishaa saas wey maanaa taasi markay timaado maalinkaasaa laydin soo saari doonaa xaal ay ka daba tegayso midda ay raacayso alraadifatu raadifadana waa afuufista labaad ee suurka la afuufayo yani waxa wey raadifada sideeda waa la ridfiga waxaa la yidhahdaa labada ruux ee gaadiidka isla saaran markuu gaadiidkaad wadatay uu mid gadaal kasoo fuulaa la yidhaahdaa radifa marka waxaa laga wadaa tii hore ee adduunka lagu gebagabaynayo way dhacday mid baa daba joogta oo gadaal ka saaran oo waa midii lagu soo nooleynayo adduunka dib loogu soo celinayay tatbacuha raadifa afuufistii labaad wey rasuulkeena waxaa ka sugan sal lay slam xadiid tirmidi iyo axmed ay soo saareen min xadiidi ubay ibni kacb ayaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas habeenkii habeen barhkii habeen barhkii saddex meel habeenka marka loo qaybiya laba meelood markay tageen oo hal meel laaban tahay ayuu nabigu sal lay wasalam wuxuu yihi yaa ayuha nnaas wardadow udkuru llah udkuru llah war ilaahay xusa ilaahay xusa yani wuxuu rasuulku yihi sal lay wasalam jaat raajifatu tatbacuha araadifatu jaa almawtu bima fiihi jaa almawtu bima fiihi buu nabig sal lay slam wartii ruuxanaysay way timid fangashadiina way daba joogtaayoo ka daba timid geeridii iyo waxay wadatayna way timid eedadow hurdada ka kaco ilahay xusa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka raadifadaasi waa afuufista labaad wey maalinkaa isagaa quluubta qaarkood waa tu walwalaysa oo baqaysa wey waa quluubtii adduunka markay joogtay aan soo shaqaysanin oo hade meesha ayna waxbaba olin wey way baqaysaayo way cabsanaysaa indhaheeduna way dullaysan yihiinoo way hoganayaan ila markii uu ruuxu baqayo indhihiisana waa ka muuqdaa baqdidu way ka muuqataa waxay leeyihiin a inaa lamarduuduuna fi lxaafira hadalkani ma aha marka aakhare la soo saaro inay dhahayaan ee waxaa laga wadaa yaquuluuna adduunka markay joogeen waxay dhihi jireen sababta nimankani ayba la baqayaan aakhare markii lasoo nooreeyey indhahooduna ay la hoganayaan oo la xaqiran yihiin wax kale ma ah adduunka markay joogeen waxay dhihi jireen a inaa lamarduuduuna fi lxaafira ma intaan dhibanaa nala soo celin doonaa xaafirada waxaa la yidhahdaa shay kasta awalkiisa iyo bilowgiisa xaafiro la yidhahda mayaa nala celinayaa oo xaaladii horaa nalagu celinaya xaafirada waxaa la yidhaahdaa jidka yarkaa ee wadiiqada ah ee xoolaha dhulugtoodu ay qodo oy bixisaan la yidhahda marka ma jidkii wadiiqihii aan ku nimid iyo noloshii horaa dibna loogu celinayaa miya ma intaan dhimanno baa noloshan dibna loogu soo celin doonaayo jidkii dibna loogu soo celin doonaa miya ma dhici karta dhii jir ma markaan dhimanno oo lafahanagu bololaan oy raabakhaan ma markaasaa nala soo celin doonaa war waxaa waan suuroobi karin wey haddayba taasi jirto tilka idan karatun khaasira waa soo celin khasaartay wey yani waa lagu khasaaray maaa waxba looma diyaarsanin ma aha inay rumaysanin laakiin waxay leeyihin wax jira wax dhici kara ma ah wax dhici kara ama suuroobi kara maaha nololi ma jirto isu soo celin ma jirto saas yl macna rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fainamaa hiya zajratun waaxida waxaanay la yaaban yihiin ee iyagu ku wareersan yihiin ee ay leeyihiin say ku suuroobi kartaa waa uun hal qaylo un mar labaadba lagu celin maayo soo baxa ayuun baaba leeyahay rabbigiin baa idiin yeedhaye soo baxa wabilahi tawfiiq qaylo labaad laguba celin maayo waxay iyagu moodayaan la adag waaba intaas intaasay ku siman tahay macnaha mar alla markay qayladaas u dhacdo fa idaa hum bisaahirati dhulka korkiisaay joogaan saahirada culimada oo tafsiirka intooda badan waxay leeyihiin alardu wamaa calayha baa la yidhahda yani wajhu lardi baa la dhaha wajhu lardi dhulka korkiisaa la yidhahda saahirada saahiro maxaa dhulka loogu magacaabay waxay leeyihiin saahiro waxaa loogu magacaabay dhulka bahgooyada ee cidlada ah ruuxu markuu marayo socoto yahay inta badan ma seexdo waa soo jeedaa maxaa yeelay haddii dhul bahgooyo cidla aada seexato meeshaasi hadde waxa waad un ku dhiman dhulka cidlada ee bahgooyada ah socod baa lagu maraayo lagumana nasto lamana seexdo saahiro waxaa loo leeyahay dhulkaa laysku xisaabin doono ayaa wuxuu yahay dhul lagu soo jeedi doono sida dhul bahgooye ah oo cidlo ah oo kaleeto saxara ah dhulkaasoo kaleeto ayaa laysku xisaabin doonaa saahiradan dhulkaasa laga wada waakaan soo marnay yani yawma tubadalu lardu hayra alardi wasamaawaat dhulkana waa la bedelaya samaawaadkana waa la bedelaya dhul kalaa laysku xisaabinaya oo ka gedisan midka oo ruuxna astaan uu garanaya ayna ku oolin sida nabiga ka sua sal lay waslam wax astaan ood garan karta kuma taal buurahan iyo dhulkan iyo wadooyinkan iyo dhulkaan naqaanimaba habo dhul kaleetaa la goglaya dhulkaasaa laisku xisaabinaya saahirada taasa laga wada man meeshaasaa markiiba ay isugu imaanayaan markii lagu dhawaaqo lagu qayliy mana ayib yawma maalin ayaa laydin soo saaraya tarjufu ay gilgil ay gilgilanayso alraajifatu tii gilgilanaysay wa tatbacuhaa xaal ay raacayso alraadifatu tii fangalaysay ee daba joogtayna ay raacayso quluubun qalbiyaal yowmaidin maalinka waajifatun tu walwalaysa oo baqaysa wey absaaruhaa aragyaalkeeduna khaashicatun tu dullaysa wey yaquuluuna waxay leeyihiin oy dhihi jireen wey adduunka markay joogeen a innaa anagu lamarduuduuna kuwa la celinaya miyaanu nahay fi lxaafirati wadiiqihii hore miyaana lagu celinaya ama fi lxaafirati xaaladii hore bilowga ahayd oo noloshii hore miyaana lagu celinaya aidaa kunna ma markaan ahaano cidaaman lafo nakhiratan oo baaliyowday oo raabakay miyaa nubcatu nala soo celinayaa qaaluu waxay dhahdeen tilka midaasi idan markaa karratun celin weeye khaasiratun oo khasaartay iyaday khasaarada u tiirinayaan macnaha waa lagu khasaaray bay ka wada fa inamaa hiya iyadu zajratun waa uun qaylo waaxidatun oo mid ah mar labaadba lagu celin maayo fa idaa markaaba hum iyagu bisaahirati bay ku sugan yihiin dhulkiibay ku sugan yihiin cusbaa ee lagu soo jeeday bisaahirati soo jeedo ayay ku sugan yihiin hal ataaka ma ku yimid nabi maxamedow xadiiu muusa nabi muuse sheekadiisu ma ku timid id wakti u sheeka ahayd naadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaa uu dhawaaqay naadaa uu dhawaaqay hu muuse uu dhawaaqay rabbuhu rabbigii uuu dhawaaqay bilwaasdi toggii ugu dhawaaqay almuqadasi ee la tahiray tuwaa ahaa magaciisu maxaa lagu yidhi idhab tag baa layidhi ilaa fircawna fircawn xaggiisa aad maxaa yeelay ina fircawn taqa waa qooqee oo faqul waxaad tidhahdaa lahu isaga waxaad ku dhahdaa faqul dheh oo waxaad ku tidhahdaa hal laka ma kuu sugnaaday fircawnow ilaa an tazakaa inaad istaskiyeyso inaad isdahirto oo shirkiga aada iska dahirto oo iska nadiifiso ma kuu sugnaato oo ma rabtaa wey oo wa ahdiyaka aniguna aan ku hanuuniyo ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa aan kugu hanuuniyo oon ku tuso oo fa takhshaa markaa aada baqdo fa araa wuu tusay muuse huu fircoon wuxuu tusay al aayata aayaddii alkubraa ee ugu weynayd aayadaha oo ushii ah fakadaba markaasuu beeniyey yani waxa weeye fircoon waa beeniyey wa casaa wuuna caasiyey rabbigii oo daacadii waa ka tegey uma kadibna adbara wuu daba jeediyey iimaankii buu ka daba jeediyey yascaa xaal uu yahay isaga oo socdo oo dadaalaya fa xashara markaasuu soo kulmiyey saaxirintii fanaadaa wuu dhawaaqay oo fa qaala wuxuu yihi ana rabbukum rabbigiin baan anugu ahay rabbigii alaclaa ee ugu sarraynta badnaa rabbi aan laga sarrayni waa aniga bui fa akhada waxaa qabtay hu isaga allahu allah qabtay fircoon allah qabtay muxuu ku qabtay nakaala alaakhirati middii dambe ha cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay ha midda dambe nolosha dambe iyo daarta dambe cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay waluulaa iyo daarta hore cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay labadaa cuquubo ayuu allah subxaana wa tacaala ku qabtay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan lacibratan shay lagu cibro qaato liman cid bay ugu sugan tahay yakshaa oo baqaya ama liman cid uu ku cibro qaato yakshaa oo baqaya qisadii nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo fircawn baa intaas laga taabtay horey baynu usoo marnay iyadoo faahfaahsan nebi waxaana hadda meesha loogu sheegayaa nebiga sal alla alay wasalam baa lagu dejinaya waa lagu waa loogu tasliinaya waa loogu tacsiinaya yacni waxaa la leeyahay haddii lagaa hor yimid oo lagula dagaalamay oo lagu raaci waayey hortaabaa sidaa rususha loola dhaqmi jiray qisadii nebi muuse middan ah waxaa lagaa rabaa nebi muuse siduu u sabray oo kale inaad u sabirto yani waxa wey qisaskuba sidii nabiga sal lay waslam loogu soo dejiyey faa'iidadiibu taas wey inay macnaha ku tego nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh hal ataaka ma kuu yimid nebi maxamedow xadiidu muusa muuse sheekadiisii ma kuu timid iyo warkiisa id wakti u sheeko ahayd naadaa uu dhawaaqay hu muuse uu u dhawaaqay rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqay bilwaadi toggiibuu ugu dhawaaqay almuqadasi ee la tahiray togga mutaharkaa waa kaynu soo marnay ilacna alayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa waa inagii soo marnay yani waxa waa toggii nebi muuse calayhi salaam markuu rabbigii la hadlay oo isaga oo soo noqdo madyan ka soo noqday xaaskiisiina la socoto jidka markii intuu ka leexday uu iftiinka arkay meeshii iftiinku ka baxayey ee looga dhawaaqay halkaa wey toga muqadaska ah ee rabbi subxaana wa tacala uu dhawaaqay ana rabbuka uu ku yidhi muusow rabbigaa wey waxaa kula hadlaya waxyigu meeshuu ku bilowday togaas muqadaska wey macnaha waana tuuru siina yani waxa wey dhulkan siina la yidhahdo yani waxa wey meeshaasi buur ku taalla iyo tog halkaa ku yaalla wey dhulka laga hadlayo waana dhul barakaysan id waktiibuu xadiid ugu sheeko ahaa naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay bilwaadi togiibuu ugu dhawaaqay almuqadasi ee la tahiray tuwan ahaa magaciisu tuwan waa magacii toga idhab tag baa la yidhi ilaa fircawna fircoon aad maxaa yeelay inahu isagu taqaa wuu qooqeey ila nebi muuse calayhi salaam madyan markuu kasoo tegayo dhexda markuu soo marayo unbaa la diray mooye madyan markuu kasoo degayo ma dirna dhexda markuu ninuu wadankiisii kusoo noqday buu markaa yahay dhexda markuu kusoo socdo uusan soo gaadhin weli ardu misra uusan soo gaadhin markaasaa lagu bilaabay oo la yidhi fircoonkaas ku socota aad oo gaadhsii arrimaha saas maana waa labadii muhiimadood ee nebi muuse loo xambaariyey mid ka mido fircoon inuu xujada ku ogo iyo reer bani israiil inuu gumaysiga ka saaro inahu fircoon taqaa waa qooqey oo faqul waxaad tidhahdaa ood isaga ku tidhaahdaa hallaka ma kuu sugnaaday fircoonow hallaka xoogaa nin jabbaar ahoo dhib badan oo dadka laayo oo kibiraanaya markaad la hadlayso hadalka laguma adkeeyo laguma adkeeyo maxaa yeelay yani kibirkaas ciisatu nafsi baa qaadayso inuu diiday u badan tahay adigu sabab ha u noqonin hadduu diidaya xataa hadal adag ha ku dhihi ama ma ahee adiga laftaadaaba laga yaabaaba intuusan warkaagaba dhegaysaninba inuuba ku khatar geliyo marka hal laka baa la yidhahda hal laka ma leedahay ma heli kartaa saas way maanaa hal laka ma kuu sugnaaday raqbatu way macanaa doonitaan ma kuu sugnaaday oo ma rabtaa ilaa an tazakaa ilaad isdahirto warniyo inaad isnadiifisood isdahirto ma rabtaa saas way macanaa oo waahdiyaka aan ku hanuuniyoon anna ku tuso ilaa rabbika rabbigaa xaggii aan ku tuso jidkaad rabbi u marin anna aan ku tusoon kuu caddayo oo fatakhshaa aada baqdo ood rabbigaa ka baqdo ilan jidka marka laguu caddayo unbay baqdini kaa suuroobi kartaa ayib fa araahu wuxuu tusay nebi muuse meeshaa markay marayaan waa ka yidhi itus maxaa caddaynood haysataa iyo mucjizo fa araahu wuxuu tusay araa muuse wuxuu tusay hu fircawn al aayata mucjizadiibuu tusay alkubraa ee mucjizooyinka ugu weyneyd waa ushii wey macana mucjizadii mucjizooyinkii sagaalka ahayd ugu weyneyd oo ushiya ayaa ayuu tusay fakadaba waa beeniyey fircawn qalbiguu ka beeniyey waa diiday wa casaa waa caasiyo xubnihiisiina waa ka caasiyo inuu camal ahaan iyo dhaaco u raacana waa diiday beenin iyo wuxuu isku daray cisyaan uma kadibna adbara wuu daba jeediyo iimaankiibuu ka daba jeediyey yascaa xaaluu soconayo oo uu dadaalayo dadaal buu markaa galay sidii uu uga hortegi lahaa muuse iyo wuxuu wato fa xashara wuu soo kulmiyey culimadiisii sixirka ayuu soo kulmiyey fanaadaa markaasuu dhawaaqay markii laysugu yimid oo maalinkii lagu ballamay inta laysugu yimid khalaa'iqdii meesha ay tuban tahay ayuu marka khudbadan jeedinaya wuxuu leeyahay fa qaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum rabbigiin baan ahay rabbigiinnii al aclaa ee ugu sarreeyey rabbiyaasha yani wax iga sarreeya ma jiro muuse warkan uu wado oo mid samada jiraa jira oo adduunka laho aniga iga sarreeya wuxuu akhriyay ma jiro ana rabbukum alaclaa wax iga sarreeyay ma uu jiro macnaha waa kaan soo marray maa calimtu lakum min ilaahin hayri wax ilaah oon aniga ahayn idinma ogi anugu aniga unbaa ilaah idin ah sidaas daraaddeed aclaa markuu leeyahay macnaha laga kama wado inuu jiro ilaahyo yaryaroo uu rumaysan yahay ay jiraan ila alaclaa ka ugu sarreeyaa jira yuu noqonaya kuwo kaloo laga sarreeya marka waa inay jiraan sidaa kama wado anigu waan u sarreeya mayaane kuwo kalaa jira kama wadee wuxuu ka wadaa aniga keligii unbaa ilaah idina sida aayaddaa kaleba ay kutusayso manaa maa calimtu lakum min ilahin hayri macna faakhadahu llahu alla ayaa qabtay wuxuu ku qabtay nakaala alaakhirati daarta dambe ee aakharo cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay waluulaa iyo daarta hore adduunyo cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay buu rabbi ku qabtay subxana wa tacala nakaalka waa cuquubada iyo ciqaabta loogu talagalay inay dad kale wax ku qaataan oo ku waansamaan ruuxa lagu samaynayo ee lagu dhufanayo qasadku isaga uun ma ahee laakiin waxaa loola jeedaa kuwo isaga ka dambeeya inay wax ku qaataan nakaalka cuquubadaasa la yidhaha macnaha marka isaga yani laba cuquubaa la isugu daray midii aakharo iyo midda adduunyo ta adduunyo kuwii noolaa iyo kuway gaari doontaa ku cibro qaadanaya ta aakharana haddee mar haddii laynoo sheegay fircoon in saan loo galo qabrigana uu ku cadaaban yahay aakharana waxaa sugaya laynoo sheegay so wax lagu cibro qaato maa marka ciqaabtiisa aakhara la mariyeyna waa laynoo sheegay waa cibro wey tii adduunka la mariyeyna waa cibro saas wey macnaha ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan lacibratan shay lagu cibro qaato ayaa ku sugan licibratan cibro qaadasho ayaa ku sugan liman cid bay ugu sugan tahay yaksha oo baqaya ruuxa baqaya oo ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa ka baqaya ayaa arrintaa darsi ka qaadanaya oo kuwaana qaadanaya wax ka faa'iidaysanaya sidaas wey macnaha a antum ashaddu khalqan am isamaau banaha waxaa dib loogu noqday marka waxaa dib loogu noqday arrintii ahayd isa soo saaridda sideedaba qur-aanka qur-aankii xilligii maka soo degay aada wuxuu ugu xeeldheeraanaya oo ku celcelinaya mabda'an ah bacsiga isa soo saaridda iyo nolosha dambe maxaa yeelay bulshadiibaa waagaa diidanayd arrin lagu kari waayay bay noqnoqday nimankii haddii mabdaa ay rumeeyaan wax badan oo kale ayaa ku xidhan oo daba yaallo ay qasab rumaynaya laakiin maxaa yeele mabda'aas wuxuu furo u yahay waxyaalo fara badan iyo mabaadi fara badan buu furo u yahay kaasaa marka xoogga la saaraya bal aakhara inay rumeeyaan waxaa la yidhi marka a antum idinka miya iyagaa lala hadlaya kufaartii quraysh a antum idinka miya ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase assamaau samada ayaa adayg badan xagga abuurista banaaha alla waa dhisay rafaca wuxuu kor yeelay samkahaa qaradeeda ama koraynteeda fa sawaahaa markaasuu simay wa aqdasha wuu madoobeeyey laylahaa samada habeenkeeda wuu madoobeeyey wa akhraja wuu bixiyey duxahaa barqinkeeda maalinteedana wuu bixiyey wuu iftiimiyey waalarda dhulkiina bacda daalika samada kadib ayuu daxahaa fidiyey akhraja wuu bixiyey minhaa arlada xaggeeda wuxuu ka bixiyey maa ahaa biyaheediibuu ka soo saaray iyo wa marcaahaa daaqeedii waljibaala buurihiina arsaahaa wuu qotamiyey dhulka korkiisuu ku qotamiyey mataacan raaxayn lakum idinka laydin raaxanaya darteed iyo wali ancaamikum xoolihiin idinkiiyo xoolihiinna laydin raaxanay macnaheedu waxa weeye haddii aad ka doodsan tihiin soo noolayn dambe oo aada leedihiin yaa kari kara markaan dhimanoon noqono lafa bololay yaa dib noo soo celin kara oo dib noo abuuri kara haddaad leedihiin sideedaba waa su-aal laydin weydiinaye idinka iyo samada kiineebaa abuuristiinu adayg badan tahay maxay odhanayaan qasab waa inay yidhahdaan samadaa naga abuuris adag haddee samada allaa dhisay jurmigeeda iyo qaradeeda iyo koraynteedana ilaahay baa subxaana wa tacaala kor yeelay sidaa ay u siman tahayna ilaahay baa u simay oo u dhammaystiray ayib allaha intaa sameeyey habeenkeedana mugdiga ka dhigay maalinteedana iftiinka ka dhigay buurahana dhulka qotomiyey soo ma jeed yani waxaan dhihi lahaa yani dhulkiina goglay samada kadib dhulka goglay ka soo saaray biyahaad cabbi lahaydeen iyo daaqii xoolihiinna cuni lahaayeen buurahana ku qotomiyey intaasoo dhanna u sameeyey inuu idinka idiin raaxeeyo iyo xoolihiinna allaha intaa isku rakibay idinkan tabarta daran inuu dib idiin soo nooleeyo oo dib jidhkiina u dhiso soo ma awoodi karo jawaabtu ahaa la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaasi samaawaadka iyo dhulka abuurkooda ka weyn abuurka bini aadamka bini aadam muxuu sheegi waa waxaad tabarta daran tacbaankeed saas way macnaha a antum idinka miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase assamaau samadii ayaa adayg badan xagga abuurista banaahaa alla waa dhisay subxaana wa tacaala samada isagaa sidaa u dhisay rafaca wuxuu kor yeelay samkaha qaradeeda ayuu kor yeelay samkiga waxaa la shayga qaradiisa shayga qaradiisa ayaa la yidhahdaa samkiga ama waxaa la yidhahdaa shayga sarayntiisa korayntiisana waa la yidhahda rafaca alla kor buu u qaaday samkaha samada qaradeeda ama koraynteeda fasawaahaa markaasuu simay oo uu macnaha waxa weeye khalal iyo dulduleel oo dhan ka ilaaliyey oo rabbi subxana wa tacala si fiican isugu rakibay wa aqdasha wuu madoobeeyey laylahaa samada habeenkeedii habeenka samada maxaa loogu tiiriyey leanna habeenku wuxuu ku imaanayaa qoraxdii oo tagtay qoraxduna kor bay jirtaa habeenka marka waxaa iska leh samadaa iska leh wa aqdasha alla wuu madoobeeyey laylaha samada habeenkeedii wuu madoobeeyey oo mugdi buu ka dhigay wa akhraja wuu bixiyo wuu iftiimiyey duxaahaa samada barqinkeeda maalinteedii baa laga wadaa samada maalinteediina wuu bixiyo wuu iftiimiyey habeenkeediina wuu madoobeeyey oo mugdi buu ka dhigay isagaasaa wax u maamuray waalarda dhulkii bacda dalika samada abuuristeeda kadib ayuu daxahaa fidiyey akhraja wuu bixiyey oo somaynaan soo marin suuratu fusilad baynu ku soo marnay yani uma istawaa ila asamaa dhulka markii laga shaqeeyo oo laga soo warramay kadib baa layidhi markaa kadib buu ilaahay samada u qastay halkaa maxaa ka muuqata marka waxaa ka muuqata inuu dhulku horeeyey samaduna ay dambaysay sooma halkana maxaa ka muuqda waalarda bacda dalika daxahaa arladu inay dambaysay baa ka muuqata cabdullahi ibni cabaas baa la weydiiyey wuxuu ku jawaabay xagga abuurista waxaa ku horeeyey dhulka ku horreeyey dhulkii inta la abuuray isagoon la fidinin baa layska daayay markaasaa samada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo dhisay dhulkiioo isku duubanoo weli la fidininna waa yaalla markaa kadib baa la kala fidiyey abuurista marka dhulkaa ku horeeya dhisiddana samadaa ku horaysa fidinta dhulkuna waa dambaysaa sidaas marka isku waafaqayaan iskama hor imaanayaan macnaha waalarda dhulkiina bacda dalika kaas kadib ayuu daxahaa fidiyey dhulka fidintiisa maxaa laga wadaa fidintu waat fidinta macnaheedu waxa weeyaan dhulka dhexdiisa korkiisa waxa yaalloo dhan baa laga soo saaray saasaa laga wadaa fidinta oo macnaha waxa weeyaan aayadahan dambaa lagu fasiro waxaa la yidhi akhraja alla wuu bixiyey minhaa dhulka xaggiisa wuxuu kasoo bixiyey ma ahaa biyaheediibuu kasoo saaray waa biyaha la cabay wa marcahaa iyo daaqeediibuu kasoo saaray waljibaala buurihiina arsaahaa wuu qotomiyey oo meesha meelaha yaallaan buu qotomiyey dhulka korkiisuu qotomiyey mataacan raaxayn lakum idinka laydin raaxaynaya darteed iyo wala ancaamakum xoolihiin idinkiiyo xoolihiina laydin raaxaynaya waxaa laysku hagaajiyey ee laysku rakibay macnaha sidaasay marka wax u yaallaan fa idaa goortii jaa-ad ay timaado ataamatu musiibadii shidada badnayd musiibadii masaaibta ugu darnayd alkubraa ee ugu weynayd masaaibta markay timaado yawma maalin markay timaado yatadakaru uu xusuusanayo alinsaanu insaankii maa sacaa camalkiisa uu xusuusanayo oo waburizad la muujiyo aljaxiimu naartii jaxiimana la muujiyo liman cid loo muujiyo yaraa arkay fa amaa man ruuxii intaasi markay dhacaan fa amaa man ruuxii daqaa qooqay adduunka markuu joogay oo wa aahara doortay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay midda dambe ka doortay fa ina aljaxiima naarta jaxiima hiya iyada ayaa alma'waa makaanu hoyaadkiisa meeshuu ku hoyanayo iyo gurigiisa wey wa amaa man ruuxiise khaafa baqay maqaama rabbihi rabbigii hor istaagiisa aakhare uu hor istaagayuu ka baqay oo wanahaa reebay annafsa nafti canilhawaa waxay jeceshahay ka reebay macsiyada ay doonaysana nafta ka reebay oo ka xakameeyey fa ina aljannata jannada hiya iyada ayaa alma'waa makaanu hoyaadkiisa iyo gurigiisa yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow cani saacati saacadday wax kaa weydiinayaan oo maxay leeyihi ayaana goormuu ahaaday mursaaha qotonsigeedu rasiga waxaa la yidhahda yani waxa weeyaan markay ay marka markabka ama doontu ay boroosin ka dhigato ayaa la yidhaahdaa rasad saas way macnaha goormo ayay qotonsamaysaayoo ay imaanaysaa way macnaha fiima maxay baad adiga nebi maxamed anta adigu fiima maxay sheegee dhexdiisaad ku sugan tahay min dikraahaa sheegideediiyo xusideeda maxaad adigu kaga sugan tahay maxaabaad kala socotaaba ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayuu muntahaaha dhammaadkeedu ahaa meeshay ku dhammaanayso cilmigeedu waa xagga alle inamaa anta adigu mundirun digay unbaad tahay mundiru man cid ku digaya unbaad tahay yakhshaaha alla ka baqaya dadka ilaahay ka baqa unbaad adigu u digtaayoo intaasaa lagu saaray kaanahum waaba ayagoo yowma maalinka yarawnahaa ay arkayaan oo qiyaamada ay arkayaan waaba ayagoo lam yalbasuu aan nagaanin ilaa cashiyatan galab aw amase duxaaha yani waxa weye barkinkeedii mooye ama galab gelin hore mise gelin dambaad kaloo adduunka soo joogteen ayay ka shakinayaan macnaha faidaa goorti jaaad ay timaado adaammatu daamada waxaa la yidhahdaa waa musiibada masaa'ibta kaleoo dhan ka sayid calayso oo ka xoog badisa taasaa daamada la yidhahda way dabooshaayo hama reebto qiyaamada magacyadeeday ka mid tahay faidaa goortii jaaad ay timaado adaammatu musiibadii weyniga badnayd alkubraa ee ugu weynayd masaa'ibta waa qiyaamada yowma maalin markay timaado yatadakaru uu xusuusanayo alinsaanu insaankii maa sacaa wuxuu shaqaystay camalkiisii buu xusuusanaya ruux walba wuxuu xusuusanaya camalkiisi muxuu xusuusanaya leanna isagoo qoran baa lagu soo hordhigaya markii diiwaankii malaa'igtu qortay lagu hor keeno camalka iyo waktigaad samaysay iyo meeshaad ku samaysay iyo qaabkaad u samaysay waad xusuusanaysa ruux walba wuxuu sameeyey maalinka waa xusuusanaya macana oo waburizat la muujiyo aljaxiimu jaxiimana la muujiyo liman cid loo muujiyo yaraa arkaya dadkii loogu talagalay inay arkaan baa loo soo muujinayaayo jahanamo jaxiimo waa lasoo bandhigaya ilan hadda way naga qarsoon tahay ma aragna sooma banaankaa lasoo dhigayo kuwa loogu talagalay baa jira inay arkaan araggaa ay arkayaanna cabsi iyo argagax inay u kordhiso iyo walwal iyo walbahaar kuwaasaa loo soo bandhigaya fa amaa man ruuxii markay taasi timaado fa amaa man ruuxii taqaa qooqay oo xadgudbay adduunka markuu joogay oo wa aahara doortay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay noloshan adduunyuu doortay oo muxuu ka doortay noloshii aakharo iyo nolol diineed buu ka doortay middan unbuu garanayaa middan unbuu waktigiisu ku mashquulsan yahay shaqo kaleeta male walbahaar iyo walwal kale male ninkii middan xun ee liidata ee dhammaanaysa doortay oo iyada door biday fa ina aljaxiima naarta jaxiima hiya iyada ayaa alma'wa makaanu hoyaadkiisa ilaa wuxuu ku badbaado ma soo shaqaysanin meeshaa unbaa gurigiisii xeraduu ku xaroonayo halkaas weeyaan saas way macnaha wa amaa man ruuxii khaafa baqa maqaama rabbihi rabbigii hor istaagiisa ka baqay oo rabbigaa baad hortegi doontaaye maxaad la hortegi doontaa su-aashaasi u taalay rabbigaa waad hor istaagiyey maxaad diyaarsatay oo kuu yaalla ruuxii sidaa u baqi jiray oo wanahaa reebay annafsa naftana ka reebay canil hawaa waxay jeceshay naftu waxay rabto oo macsiyada iyo dembiga iyo jahliga iyo waxaan ilahay raalligu uusan ka haynin naftaa jecele nafta ka hor istaagay oo ka xakameeyey fa ina aljannata jannada hiya iyada ayaa alma'wa makaanu hoyaadkiisa meeshuu ku hoyanayo oo gelayo waa jannada rabbi subxaana wa tacala saas weeyaan nabi rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis baa ka sugan uu leeyahay jannada waxaa lagu xayndaabay waxyaalaha ay naftu necab tahay naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jeceshahay waxyaalaha naftaadu ay jeceshahay iyo balwadaada haddaad raacdo jaan naartii waad gashay maxaa yeelay xayndaabkii naarta kaa celin laha waad jiidhay adiyo naar waad ishaysaan naftaadu waxay rabta haddaad ka xakamaysana markaasi xayndaabkii jannadaad gashayoo jannadii adigu waad ishaysaan marka waxa weye wanaha nafsa cani ilhawaa ninkii janno doonayo naftaada ka adkowe oo ka celi waxay rabto haddaadse balwadaada daacad u noqoto oo maalinba waxay kuugu talisa un aad daba gasho hadde waxa wey naarun bay ku wadaa meel wanaagsan kuma wada wey macnaha qiyaamaday ku weydiinayaanoo waxay leeyihiin goormo wey ilan aayaddu aad bay qiyaamada uga warrantay sooma yas'aluunaka way ku weydiinayaan nebi maxamedow can isaacati saacadii qiyaamada ay wax kaa weydiinayaan oo waxay leeyihiin ayaana goormuu ahaaday mursaaha qotonsigeedu yacni markay qotonsanayso oy boroosinka dhiganayso imaanayso goormo weeye fiima maxay baan su-aashaasay ku weydiinayaan jawaabteedu maxay tahay jawaabteedu hadii anigu waxba kama ogi saas daraaddeed fiima shaygee dhexdii baad ku sugan tahay anta adigu nebi maxamedow min dikraahaa sheegiddeeda iyo xusideeda adigu maxaad kaga sugan tahay shaygee baad ku dhex sugan tahay ood qiyaamada sheegiddeeda iyo xusideeda kaga dhex sugan tahay waxaad ku sugan tahay ma garanaysid wey soo saas ma ma taqaani malmas-uulu canha biyaclamu min asaa'il wey fiima shaygee dhexdii baad ku sugan tahay anta adigu min dikraaha xusideeda iyo sheegideeda aad khalqiga u sheegto maxay baad kaga dhex sugan tahay macnaheedu waxa wey waxba kama garanaysid way jawaabto ilaa rabbika rabbiga xaggii ayuu muntahaahaa saacadda dhammaadkeedu ahaaday dhammaadkeeda waxaa laga wadaa cilmigeeda garashadeeda iyo cilmigeeda iyo waktigeeda xagga ilahay buu ku dhammaadaa ilaahay cid ka sokaysa oo wax ka og ma jirto walaa malku jibriil walaa nebi maxamed walaa axad wax ka og ma jiro macnaha inamaa anta adugu shaqadaadu adiga maaha inaad qiyaamada ka warranto waktigeedana sheegto su-aasha in lagu weydiiyana waaba gardarro adiga shaqadaadu waxa weeye inamaa anta adigu mundiru man dad ku udigaa tahay cid mid u digaya unbaa tahay yakshaahaa baqaya yakshaa baqaya haa saacadda ka baqaya saacadda dadka ka baqaya iska jira kuwa unbaad adigu udiga tahay shaqadaadu intaasay ku egta intaa wax ka dheeraado inaad cilmigeeda iyo waktigeeda ka warantaa hawshaada maaha kaanahum waaba ayagoo yawma maalinka yarawna ay arkayaan haa saacadda ay arkayaan waaba ayagoo lam yalbasuu aan nagaanin oon adduunkii ku nagaanin ilaa cashiyatan galab aw amase duxaahaa galabtaas gelinkeedii horiya barqinkeedii mooye macnaha waxaa laga wadaa aakhare markii laysa soo saaro adduunkii muddo dheer ay soo joogeen wuxuu la noqonayaa maalin gelinkeed tanoo ma gelin horaan joognay mise gelin dambe waktigii dheera waa gaabanaya macnaha kaanahum waaba ayagoo yawma maalinka yarawna ay arkayaan haa saacadda lam yalbasuu aan nagaanin oon adduunka ku nagaanin ilaa cashiyatan galab mooye wax kale aan ku nagaanin aw amase duuxaahaa galabtaas barqinkeedii iyo gelinkeedii hore mooye aan xilli kale ku nagaanin hada bilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasabi wasalam